بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda lixiyo soddonaad ee suurat nnisaa allah waxau ihi subxaanah wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurba walyataama walmasaakiini waljaari di lqurba waljaari ljunub والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إلهي سبحانه وتعالى وحويله واعبدوا الله إلهي عابدا oo walaa tushrikuu ha ku lamaanaynina oo ha la wadaajinina bihi alle shay-a waxba cibaadada alle waxba ha la wadaajinina wa bilwaalidayni ay wa axsinuu waxaad usoo qadaraysaa ficil bilwaalidayni uu ku tacalluqo ixsaanan tana nasbiya wa axsinuu u samafala bilwaalidayni labadii waalidna u samafala ixsaanan samafalid wa bidilqurba kii dhowaanshaha u saaxiibka ahaana u samafala ee xigtadiinna ahaa walyataamaa agoontiina u samafala waalmasaakiini kuwii baahnaana u samafala waaljaari jaarkiina u samafala jaarkii dilqurbaa dhowaanshaha u saaxiibka ahaa ee ama gurigiisu kuu dhowaa ama qaraabo ahaan iyo nasab ahaan kuugu dhowaa waljaari jaarkiina u samafala jaarkii aljunubi ee fogaa ee macnaha nasab ahaan kaaga fogaa ama guri ahaan kaaga durugsanaa wasaaxibi saaxiibkiina u samafala biljambi dhinacaaga ku sugnaa ee mar walba aada wada socoteen ama ku laasimay wabni sabiili ina wadana u samafala waa socotadii ama musaafirkii oo waddaa loo nisbeeyey waddadaa uu hayo ayaa loo tiiriyey wamaa malakat waxay hantidayna u samafala aymaanukum midigyadiinu oo addoommadii ah ina allaha alle laa yuxibbu ma jecla man axadka kaana ahaaday huwa manku mukhtaalan mid isqaadqaad iyo kibir badan fakhuuran oo faan badan kaana ilaahay ma jecla aladiina yabkhaluuna inaad manka ka sifayso oo ka kibirka iyo faanka ku sifaysani waa kee aladiina waa kuwii oo maxaa loo jamciye waa xagga macnaha waayo manta mawsuulkii cumuum bay faa'iideynaysaa marka aladiina kuwii weeyaan mankaasi yabkhaluuna bakhaylayey ama waxaad tidhaha hum iyagu aladiina waa kuwii ama iska ibtidayso khabarka xagga dambe rid oo waxaad tidhaahdaa aladiina kuwa yabkhaluuna ku bakhaylaya xoolahooda wixii ku waajibeen ka bixinayn oo waya'muruuna amraya dha annaasa dadkana faraya bilbukli bakhayltinimo dadkana amraya oo wayaktumuuna qarinaaya maa aataahum allah ilaahay wixii uu siiyey oo min fadlih dheeraadkiisa iyo deeqdiisa ama nicmadiisa ah qarinaya hee ay lahum waciidun shadiid sida jalaaluddiin asuyuudi uu usoo qadaraya waxaad tidhaahdaa lahum waciidun shadiid khabarka halkaa rid yacni kuwaas waxay leeyihiin goodi iyo cadaab adag ama mucadabuuna kuwaas waa la cadaabayaa wa actadnaa waxaanan u diyaar garaynay baa alla u yihi lilkaafiriin kuwa gaalada ah waxaan u diyaar garaynay cadaaban cadaab baanu u diyaar garaynay cadaabkaasoo muhiinan dulleeya cadaab dulleeya ayaan u diyaar garaynay baa alla u yihi subxaana waaladiina kuwa iska ibtidayso khabarkana xagga dambe rid waaladiina kuwa yunfiquuna bixinaaya amwaalahum xoolahooda ri'aa'a annaasi dadka istusid ay istusayaan darteed u bixinaya ama xaale oo ay muraa'iina linnaas markaa ismi faacil ku awilo xaal ay yihiin kuwa dadka istusaya kuwa xoolaha u bixinaya i arkaya imaqlaay oo walaa yu'minuuna aan rumaynayn billaahi alla aan rumaynayn walaa bilyowmi alaakhiri maalinta dambana aan rumaynayn hee lahum waciidun shadiid sidii kuwii hore kuwaasina goodi adag bay leeyihiin ama mucadabuuna kuwa la cadaabayo weeyi alla waxa uhi waman yakun ishayaanu waman axadka yakun ishayaan shaydaanku uu ahaado lahu isaga qariinan lamaane ka shaydaan u saaxiib iyo lamaane u noqdo fasaa-a waxa xumaaday huwa qariinkaas iyo lamaanaha shaydaan baa u xumaaday qariinan min jihati lqariin xagga saaxiibtinimada ama lamaanaha macnaha wax lamaane laga dhigtoo lagu lamaanaado alla ilaahay kaasaa u liita almaksuusu bidami hada alqariin weeyi alla waxau ihi wamaadaa calayhim oo maxaa korkoodu ahaadee ee dhib ah maxaa dhibaato ku dhacaysa low aamanuu hadday rumayn lahaayeen billaahi alleh iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo wa anfaquu ay bixin lahaayeen mimaa rasaqahum allah ilaahay wuxuu ku arsaaqayna ay wax ka bixin lahaayeen maxaa heli lahaa dee waxba oo macnuhu waxa weeye ay wamaadaa calayhim min addarar maxaa korkooda ahaaday ee dhibaato ah hadday sidan sameeyaan dee waxba may ahaateene dheef bay ka heli lahaayeen dhibaata kumay dhacdeen laakiin iyaga ayaa la keri waaye weeye lowda masderiye haddii laga dhigana ficilka masder baa laga dhalaalin oo wamaadaa calayhim min addarar maxaa korkooda ahaaday ee dhibaato ah low aamanuu biاllahi walyowmi alaakhir ay fii iimaanihim biاllahi walyowmi alaakhir wa infaaqihim mima rasaqahum allah maxaa dhibaato ee korkooda ahaatay ee korkooda ku dhici lahayd macnaha haddii ay rumayn lahaayeen iimaankooda iyo infaaqooda maxaa dhibaato ee ka heli lahayd dhibaata kamay hesheene dee dheef bay ka heli lahaayeen weeyi wa kaana allah ilaahayna waxa uu ahaada yahayna bihim iyaga caliiman kii u cilmi badan hadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu kaga waramay arrimo muhiim ah aayadda ugu horeysa ee wacbud llaha waxaa la yidhaahdaa aayat lxuquuq alcashara waa aayadda xuquuqda tobanka ah aayat lxuquuq alcashara waayo ilaahay waxa uu ku tilmaamay toban xaq oo muhiim ah in la fuliyo oo la oofiyo tobankaa xaq waxaa ugu horeeya cibaadat llahi waxdah wa cadamu lishraaki bih ilaahay keligii in la caabudo oo aan loo shariik yeelin waa xaqu llahi cala alcibaad xaqii rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waa ku hoos jiraa oo dee ilaahay keligii in la caabudo oon loo shariik yeelin cidda inoo sheegtay ee inoo keentay waa nebi moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam qof aan rasuulka raacinina towxiidka kuma toosnaado marka halkaa waxa isxambaarsan oo ku dhan xaqullaahi wa xaqu rasuul oo ah towxiidullaahi wa mutaabacatu rasuul ilaahayna in la waxido oo cibaadada lagu keliyeeyo rasuulkana sala allahu calayhi wasalam la raaco oo mutaabacada lagu gaar yeelo xaqa labaad ee soo raacay waxa weeye xaqu lwaalideyn waa xaqii labada waalid halkaa waxaad ka garanaysaa culayska uu leeyahay xaqa waalidku xaqii ilaahay baa lagu lamaaneeyey aayaad kalena waa ku soo arooray oo waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wa bilwaalidayni ixsaana marka towxiidka alle waxaa lagu xijisiiye lagu lamaaneeyey waa xaqu lwaalideyn wax culus weeyaan oo markaa aan fududayn oo ay tahay ruux walba inuu u foojignaado oo aan u fudaydsan ixsaanka iyo samafalka labada waalid qowl ahaan uu ugu ugu ixsaan falo iyo hadal ahaan ficil ahaan iyo dhaqan ahaanna ugu samafalo wanaagna uu kula dhaqmo wa bidi lqurba xigtadii baa lagu xijisiiyey oo ruuxba ruuxa uu kaaga dhow yahay waa kaaga xaq badan yihi walidaalik iyadoo ummadoo dhan inaad u samafasho oo wanaagaad kula dhaqantaa ay munaasab tool ay ku saaran tahay haddana qofba qofkuu kaa xigo wuu kaaga xaq badan yihi oo asadaqatu cala alqariibi sadaqatun wasila yacni ruuxa ku xigo ood wax ku sadaqadaysaa waa sadaqo iyo xidhiidhintii qaraabada laba ajar oo isxambaarsan ayaad ka helaysaa walyataama walmasaakiin agoontii iyo fuqaradii kuwii agoonta ahaa in loo samafalo loo naxariisto waxa weeyaan la daryeeloon la dayicin fuqarada baahan ee aan hantida lahayn in loogu samafalo xoolo ahaan iyo af ahaan iyo dhaqan ahaanba waljaari dilqurba jaarkii kuu dhowaa dhowaanshahaas ma xagga nasabkaa mise waa xagga degaanka labadaba waa la yidhi laakiin waxaa xoog badan in lagu fasiro waa xagga nasabka iyo wada dhalashada oo jaarkii kuu dhowaa saddex xaq buu kugu leeyahay xaqu ljiwaar xaqu lislaam iyo xaqu lqaraaba xaqii islaamkee guud iyo xaqii qaraabanimo iyo xaqa jaarnimo saddexdaasuu kugu leeyahay waljaari ljunubi jaarkii kaa fogaa dee laba xaq buu kugu leeyahay oo xaqu ljiwaar iyo xaqu lislaam waxa weeyaan kii gaalka ahaa ee isaguna kuu dhowaa ee jaarkaaga ahaa isagoo gaalaba dee isaguna wuxuu kuu leeyahay xaqu ljiwaar xaqii jaarnimo iyo derisnimo inaad dar yeesho xaq buu kuugu leeyahay marka yacni saddexdaa xuquuq baa jaarku yeelan karaa oo ruux muslima ood xigto tihiin markuu kula soo jaaro dee waa saddex xaq kii islaamka kii qaraabada kii deriska haddii waxa weeyaanu kula soo jaaro qof muslima oydaan waxba isku ahayn dee waa laba kii jaarnimada iyo kii islaamnimada haddii uu kula soo jaaro qof gaal ah dee hal xaq buu kugu leeyayo xaqii derisnimada inaad daryeeshood ilaaliso oonad ku xadgudbin wasaaxibi biljam saaxiibkii dhinaca kugu hayey ku sugnaa dhinacaaga ee ku laasimayey saaxiibkii socotada aada wada gasheen eed wada rafiiqdeen waa lagu fasiray saaxiibka camalka iyo shaqada aad ku wada saaxiibteen waa lagu fasiray zawjadaada iyo ooridaada aada qabtana waa lagu fasiray wasaaxibi biljambi ee ku dhinac taagan mar walba intabana way ku rumoobaysaa oo samafal bay xaq kugu leeyihiin iyo daryeel wabni sabiil waa socotadii oo qofkii musaafirka ahaa xataa maalqabeenba ha noqdo laakiin qofku mar hadduu wado hayuu dariiq hayuu socoto yahay xaq buu kuugu leeyahay daryeel iyo waxa weeyaan samafal wamaa malakat aymaanukum wixii gacmihiinu ay hanatee addoomma ah inaa u samafashaanna dee waajib buu idinku yahay waxay culimmadu yidhahdeen markaa ixsaanku dadkoo dhan dee in loo samafala waa waajib af iyo adin iyo ficil iyo dhaqan iyo mucaamalaba oo ilaahay waxau yihi waquluu linnaasi xusnaa dadka hadal wanaagsan ku dhaha oo ku yidhaahda wa axsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin samafala kuwa samafala ilaahay jeceliy waa caam laakiin tobankan waxaa loo gaar yeelay lianna alixsaana ilayhim mu'akad iyaga samafalkooda si gaara loo adkeeyo dadka kale way ka duwan yihiin xaqooduna waa ka mudan yihin aayaadkan waxaa ku sugan damu lbukli wlbukhalaa walaamiri bihi waalriyaa waxaa la caayey oo la ceebeeyey gacan adayga iyo dadka gacanta adag iyo cidda dadka faraya gacan adayga iyo istuska aladiina yabkhaluuna waya'muruuna annaasa bilbukl yacnii laba munkar buu kulmiyey ama laba dembi qofka isagii gacan adag ee aan waxba bixinayn cid wax bixisana aan ogolayn ee jeebka kalena ku bakhaylaya sidii wax kiisa laga soo saarayo oo dad kale waxa bixinina waa laba dembi oo isxambaarsan sidoo kale alriyaa inuu ruuxu istus wax u bixiyo waa la ceebeeyo waa la caayey waxaa kaloo la ceebeeyo laynoo diiday damu kitmaani fadli illaah wa waciidi man kafara bih waxaa la ceebeeyo la canaantay dadka qariya ilaahay wuxuu ku galladaystay ee gallad iyo nicmo ah oo nabigu salى اllahu عalayh waslm wuxuu yihi kama fi صaxiix اjaamici min xadiidi cabdillahi bni camr bn اlcaas in allaha tacaalى yuxibu an yaraa ahara nicmatihi calى cabdih ilaahay waxa uu jecel yahay inuu raadka nicmadiisa ku arko addoonkiisa iyadoo ka muuqata oo aan qarsoonayn marka ilaahay addoonkiisa markuu u nicmeeyo ilaahay waxa uu jecel yahay nicmadaasi addoonka korkiisa inay ka muuqato uhugiisa iyo hoygiisa iyo cuntadiisa iyo cabitaankiisa iyo noloshiisa nicmadii waa inay ka muuqato waayo ruuxa maalku dee waxa ilaahay ugu arsaaqay inuu ku tamatuco wixii xalaal ahaan ugu raaxaysto marka haddaad ka qatan tahay ood ka qaawan tahay ood ka hu iyo hoyiba laadahay dee maalkii isagaa kule adigu ma lihid yani reer miyigo kale waxaa ku fara badan nin tiro adhiya ama waxa weeyaan boqol neef oo geela dareeriyey baa laga yaabaa haddana inaanu neefna ka iibgeyno uu ka cagaagan yahay ka aradan yahay dee waxa weeyaan waa ayaandara taas qofku nicmadii alla siiyey naftiisa waa inuu uga raaxeeyo ka muuqato hadduu naftiisiiba ku cadaaban yahay dee muxuu ka dhaqanayo utaraysa oo dheef u ah wahaakadaa qofku dee ama miya ama magaalo meeshuu doono ha jooge nicmada qari oo yaan lagaa garan waa kufraanu nicma waa nicmadii oo la dafirayo oo laga gaaloobayo laakiin mahadnaqa waxaa ka mid a inaad muujiso waayo alla waxa uu yidhi wa amaa binicmati rabbika faxaddi nicmada rabbigaa nebi maxamedow ka sheekee oo waxa weeyaan sheeg markaa ruuxu nicmada alla siiyey hadday cilmi tahay hadday caqli tahay hadday cuud tahay hadday maal kala tahay waxa weeyaan nicmada alla siiye waa inuu ka mahadnaqo oo uu muujiyo oo aanu qarin hadduu qariyo oy ka muuqan weydo waa nooc kufraanu nicam ah inay ka zuusho oonay u sugnaanna waa suurtagal markaa marka min ashukri muujinta nicmada oo sifaadka xunxun bay ka mid tahay wayaktumuuna maa aataahum allahu min fadlih deeqdii ilaahay bay qarinayaan oo ay waxa weeyaan daaha saarayaan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan damu quranaai suu waxaa la caayey lamaanaha iyo saaxiibka xun waayo xikmaddii waxay ahayd asaaxibu saaxib saaxiibku wuu jiitaa saaxiibkiisa oo asaaxib ta hore waa bisaad saaxibta dambena waa bisiino waa min asaxbi lianna saaxiba yasxabu saaxiba waayo qofku cidda uu la socdo wuu jiidanayaa xaggiisu wuu jiidanayaa hadduu wanaagsan yahayna xagga wanaagga hadduu xun yahayna xagga xumaha waata soomaalidu tidhaahda baruur keliya ayaa baruuriya qurhmisa markaa qof keliya oo xun ayaa dad badan oo wanaagsan hadduu dhex galo dee baabi'in karoo fasaahadin karaa waayo qofka xumi waxa uu jecel yahay dadka inuu wada xumeeyo idan lamaano waxa ugu xun shaydaan iyo inta shaqadiisa qabanaysa shaydaankuna dee waa laba oo shayddaanul insi oo qofkaa isagoo insi oo kula mid ah haddana sharki iyo xumaanta wadaa waa shayddaanul insi iyo kaa inaga qarsoona shayddaanul jinni ee laynagu imtixaamay ilaahay waxa uu ku canaanto uu yidhi wamaada calayhim low aamanuu billaah oo maxaa heli lahaayee dhib ah hadday iimaan iyo infaaq la iman lahaayeen wax dhibaatay kumay dhacdeen dheef mooyaane alla waxau uhi wacbudu llaha ilaahay keligii caabuda oo walaa tushrikuu ha ku lamaanaynina bihi ay billaah ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo cibaadadiisa ha la wadaajinina shay-a waxba shayna ha la wadaajinina laa malakan muqaraban walaa nabiyan mursalan walaa waliyan saalixa laa malag la soo dhoweeyey walaa rasuul rabbi u soo diray walaa weli saalix oo karaamale midna cibaadada ilaahay ha la wadaajinina xaq uma lahae waayo shay-an waa nakiratun fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum wax walba way caam yeelaysaa oo waxba ka tegi mayso alla waxau ihi wabilwaalidayni ay waaxsinuu u samafala bilwaalidayni labadii waalidna ixsaanan samafalid wabidi lqurbaa dhowaanshaha kii u saaxiibka ahaana u samafala walyataamaa agoontiina u samafala waalmasaakiini masaakiintii baahnaydna u samafala waaljaari jaarkiina u samafala jaarkii dilqurbaa dhowaanshaha u saaxiibka ahaa eed xigtada ahaydee waljaari jaarkiina u samafala jaarkii aljunubi ee fogaa ee aydaan xigtada ahay wasaaxibi saaxiibkiina u samafala biljanbi dhinacaaga ku sugnaaye aada islaasimayseen ama saaxiibkii aada socotada wada gasheen ama aada wada shaqaynayseen ama ooridaadii aada qabtayba u samafala wabni sabiili ina wado kii socotada ahaana u samafala wamaa malakat aymaanukum midigyadiinnu waxay hanatayna u samafala ina allaha alle laa yuxibu ma jecla man kaana cidda ahaatay ama qofka ahaaday mukhtaalan mid isqaadqaadis iyo kibir badan fakhuuran oo faan badan oo macnaha ruuxu kibirkuna waa ka mamnuuc dee fakriga iyo inuu faano oo had iyo jeer uu dadka iska sarraysiiyaana waa mamnuuc waana dembi weyn waayo ilaahay waxaanu jeclayni dee waa waxun waa xumaan weyn aladiina yabkhaluuna waya'muruuna annaas aladiina kuwa yabkhaluuna ku bakhaylaya xoolahooda ee waajibkii ku waajibay aan ka bixinayn hadday sako tahay hadday nafaqo ku waajibtay tahay waajibkii maalkooda ku waajibay kuwa ku bakhaylayeen bixinayn oo waya'muruuna amraya annaasa dadkana amraya bilbukli bakhayltinimo dadkana faraya oo wayaktumuuna qarinaya maa aataahum allah ilaahay waxa uu siiyey ee min fadlih deeqdiisa iyo nicmadiisa ah hee lahum cadaabun shadiid dee kuwaas cadaab adag bay leeyihi usoo qadar waactadnaa waxaanu diyaar garaynay lilkaafiriina kuwa gaalada ah cadaaban cadaab baanu u diyaar garaynay cadaabkaasoo muhiinan dulleeya waaladiina kuwa yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda bixinaya ri'aa'a annaasi ay liajli ri'aa'i annaas dadka istusid ay istusayaan darteed u bixinaya ama muraa'iina lahum xaal ay yihiin kuwa dadka istusaya xoolahooda bixinaya oo walaa yu'minuuna aan rumaynayn billaahi alla aan rumaynayn walaa bilyowmi alaakhiri maalinta dambena aan rumaynayn lahum waciidun shadiidu soo qadar kuwaasina goodi adag bay leeyiin ama mucadabuuna kuwa la cadaabayo weeyi waman qofka yakun uu ahaado ashayaanu shayaan uu ahaado lahu isaga uu ahaado qariinan lamaane uu la saaxiibay fasaaa waxaa xumaaday huwa qariinkaa iyo lamaanaha shaydaan baa u xumaaday qariinan min jihati lqariin xagga lamaane ama saaxiib cid laga dhigto kaasaa u liito oo u xun almaqsuusu bidami qariinuhu haada alla waxau ihi wamaadaa calayhim ay wamaadaa calayhim min addarar oo korkooda maxaa dhibaato ah ee saaran low aamanuu billaah hadday alla rumayn lahaayeen iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo wa anfaquu ay bixin lahaayeen mimaa rasaqahum allah ilaahay wuxuu ku arsaaqay wax ka mida ay bixin lahaayeen maxaa dhibaato ee ku dhici lahayd waxba dheef bay heli lahaayeen waysa aanay garanay laakiin waanay garanay wa kaana allah ilaahay waxa uu ahaaday yahayna bihim iyaga caliimankii uu cilmi badan ayuu ahaaday rabbi ina allaha laa yadlimu mihqaala darati wain taku xasanata yudaacifha wayu'ti min ladunhu ajra cadiima allah waxa uu yidhi ina allaha alle laa yadlimu ma dulmiyo dadka midqaala dara quraanjo wax leeg ma dulmiyo iyo wax ka yartoona waa mithaal lilqila yaraantunbaa tusaale loogu soo qaatay quraanjada ee wax kasii yarna ma dulmiyo mutacalaqii dulmiga waa la xadfay dee dadkao dhan buu ku dhacaya waa cumuum aayaadka kale waa lagu xusay oo ina allaha laa yadlimu nnaasa shay-a walaakina annaasa anfusahum yadlimuun ilaahay waxau yidhi allah dadka ma dulmiyo waxbaba wax yar iyo wax weyn toona shay-an waa cumuum laa sagiiran walaa kabiiran walaakina annaasa anfusahum yadlimuun ha yeeshee dadku iyagaa nafahooda dulmiyaya marka laa yadlimu yacni mutacalaqeedii waa la xadfo dee waa dadkao dhan buu ku dhacaya sida aayaddaa kaleba loogu xusay ee aynu sheegnay allah waxau yihi markaa ina allaha alle laa yadlimu ay nnaas dadka ma dulmiyo mihqaala daratin quraanjo qadarkeed ma dulmiyo quraanjo wax leeg ilaahay ma dulmiyo darada waxaa la yidhaha quraanjada nooca ugu yaryar ee cascas ee dhuudhicasada aynu idhaahno marka dhuudhicasada wax leeg iyo wax ka yartoona ilaahay dadka ma dulmo wa intaku hadday ahaato hiya quraanjadaa wax leeg hadday noqoto xasanatan wanaag oo intaa in leego wanaaga hadduu ruuxu sameeyo yudaacifhaa ilaahay waa u libin laabayaa oo wayu'ti waxa uu ka siinayaa min ladunhu agtiisa ajran abaal abaalkaasoo cadiiman weyn fakayfa idaa ji'naa ay fakayfa alamru oo arrinka iyo xaalku siduu noqonayaa idaa ji'naa markaanu keenno min kulli umma ummad walba markaanu ka keenno bishahiidin mid ku markhaati kaca oo rasuulkii loo diray ah oo waji'naa aanu ku keenno bika adigana nebi muxamedow calaa haaulaa'i kuwaasi shahiidan adoo ku markhaati kacaya waa ummadaadiie sidee xaal noqon marka ummad walba markhaati aanu u keenno adigana aanu nebi moxamedow ku keenno adoo ummadaadii ku markhaati kacaya dee arrinku waa weyn yahay waana culus yahay weeyi allah waxa uhi yowmaidin maalintaas maalinka markhaati laga keenayo ummad walba adigana nebi moxamedow lagu keenayo waa qiyaamada eh maalinkaas yawaddu waxay jeclaanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo wacasaw rasuula rasuulkana caasiyey low tusawaa ay an tusawaa in lala simo ayay jeclaanayaan bihim iyaga alardu arlada dhulka in lala simo oo la aaso oo hoosta la geliyo ayaa ay jeclaanayaan walaa yaktumuuna allah ilaahayna ka qarsan maayaan xadiidaa wax war ah oo laa takfaa calayhi khaafiya in allaha laa yadlimu mihqaala darah fiiha bayaanu cadli اllahi wa fadlih fadaka cadlu wahada fadlu aayaddaas waxa ku cad ilaahay cadaaladiisa iyo deeqdiisa iyo fadligiisa iyo dheeraadkiisa oo cadliga ilaahay baa ku cad ina allaha laa yadlimu mihqaala darah ilaahay quraanjo wax leeg iyo wax ka yartoona dadka dulmii maayo waa bayaanu cadlih wa fadluh ilaahay dheeraadkiisuna waa ku cadyahay iyo deeqdiisa uu addoommadiisa siinayo oo wa in taku xasanatan yudaacifhaa yacnii ruuxu hadduu sameeyo quraanjadaa wax leeg oo wanaag ah dee laga duudsii maayo ee waa la siin weliba waa loo siyaadin oo tobanlaabkeed iyo toddoba boqoloo jeer iyo intaasoo jeer ayaa loo libinlaabi marka waxaa laynoo caddeeyey ilaahay deeqdiisu siday u ballaadhan tahay ka qadi maayo dee qof guuldaraystay mooyaane waa sacnimada fadliga alleh iyo cadaaladda ilaahay sidaan ruuxna loo dulmiyey marka sayi-adii lagu libinlaabi maayo oo ruuxa xumaan sameeya hadduu weliba ka soo noqon waayo dee midhun baa loo qorayaa bal xasanadiina intaasoo jeer baa lagu libinlaabayaa marka daaka cadlun wa haadaa fadlun waa cadligii alle iyo fadligii alle oo isberber yaalla ayaa laynoo caddeeyey fakayfa idaa ji'naa min kulli ummati bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida fii hada bayaanu shahaadati alanbiyaai calaa umamihim wa shahaadati rasuuli sala allahu calayhi wasalam calaa ummatih waxaa laynoo caddeeyey in qiyaamada ambiyadii la diray umamkoodii ay ku markhaati kacayaan nebi moxamedna sala allahu calayhi wasalam ummaddiisa uu ku markhaati kacayo ayaa laynoogu caddeeyey halkaas saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu cabdillaahi bni mascuud inuu rasuulku ku yidhi cabdillaahi bni mascuud oo quraadii saxaabada ugu waaweynaa ah cabdullaahi bni mascuud wuxuu ahaa min kibaari quraa'i saxaaba saxaabada rasuulka raggii qur-aan akhriska yaqaane quraada ahaa raggii ugu waaweynaa ee nebigu yidhi war qiraa'adiisa laazima oo ha ka fogaanina calaykum biqiraa'ati ibni ummi cabdin ina ummi cabdi waa cabdillaahi bni mascuude qiraa'adiisa laazima baa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam qaari weyn buu ahayo quraadii saxaabada ka mid ahaa markaa rasuulkaa ku yidhi iqra' calaya alqur'aan ibnu mascuudow igu dul akhri qur'aanka markaasaa ibnu mascuud waxa uu yidhi yaa rasuula allah aqra'u calayka wa calayka unzil ma adoo adiga lagugu soo dejiyey qur'aanka ayaan anugu kugu dul akhriyaa waxau yihi nacam inii uxibu an asmacahu min hayri haa waxaan jeclahay cid kale inaan ka dhagaysto oon qalbiga ku qooyo waxa u ihi faqara'tu calayhi xataa ji'tu ilaa qowlihi tacaala fakayfa ida ji'naa min kulli ummati bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaai shahiida waxa u ihi suuratu nisaa awalkeeda ayaan kasoo bilaaboon ku akhriyey ilaa aan aayaddan soo gaadhay fakayfa ida ji'naa min kulli umma faqaala xasbuka al'aan waxa uu rasuulku ibnu mascuud ku yidhi intaasaa kugu filan halkaa ku jooji wuxuu ibnu mascuud yidhi faltafattu ilayhi faidaa caynaahu tadrifaan wuxuu yihi nebiga ayaan daymooday oo waxaan arkay labadiisii indhood oo ilma sidaa uga burqanaysa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh yacni rasuulku calayhi afdal salaati wasalaam wuxuu ahaa mid qur-aanku uu saameynayo oo qalbigiisu uu ku qoyayo oo raad iyo ahar uu kaga tegaayo waana sida mu'min kasta munaasab u ah in qiraa'ada qur-aanku ay raad iyo ahar ku yeelato qalbigiisa iyo indhihiisaba waxaa kaloo ku sugan aayaadkan bayaanu hawli yowmi alqiyaama maalinta qiyaame yacni ahwaash iyo dhibaatooyinka dhacaya wax ka mid ah ayaa lagu caddeeyey aayaadkan oo alla waxau uhi yowmaidin yawaddu aladiina kafaruu wacasw rasuula low tusawaa bihim alard walaa yaktumuuna allaha xadiida maalintaas qiyaamaha ee ambiyadii iyo rusushii la keenayo waxay jeclaanayaan gaaladu dhulka in lala simo oo carada hoosteeda lagu aaso waxay la mid tahay aayaddii kale suuratu naba yowma yanduru lmar'u maa qadamat yadaah wayaquulu lkaafiru ya laytanii kuntu turaaba maalinta ruuxu uu eegayo wixii labadiisa gacmood ay hore marsadeen gaalkiina uu odhanayo waa qiyaamada eh yaa laytanii kuntu turaaba alla shallaytadayda eh wuxuu tamaniyayaa uu odhanayaa miyaan ciid iyo carro iska ahaado ku aan xilbo saarayn oon la xisaabin ciiddaa maan noqdo dee noqon maayo waa mukallaf oo maanta waa yowmulxisaab waa lala xisaabtamaya marka halkana alla waxa uu ku tilmaamay inay jeclaanayaan low tusawaa bihim alard in dhulka lala simo oonay wax jiraba noqon alla waxa u ihi ina allaha alle laa yadlimu ma dulmiya dadka mihqaala dara qudhaanjo wax leeg iyo wax ka yartoona ilaahay dadka ma dulmiyo wain taku hadday ahaato hiya qudhaanjadaa wax leeg mihqaalu darahaasi hadday ahaato xasanatan wanaag oo intaa in leego wanaaga uu sameeyo ruuxuna yudaacifhaa ilaahay waa u libinlaabayaa wa yu'ti waxaanu ka siinayaa min ladunhu agtiisa ajiran abaal buu ka siinayaa abaalkaasoo cadiiman weyn fakayfa idaa ji'naa ay fakayfa xaaluhum sidee dadka xaalkoodu noqonayaa idaa ji'naa markaanu ka keenno min kulli umma ummad walba markaanu ka keenno bishahiidin mid ku markhaati kaca waa nebigii loo diray oo waji'na aanu ku keenno bika adigana nebi moxamedow calaa haaulaa kuwaasi shahiida adoo ku markhaati kacaya sidee arrinku noqonaya waa cuslaanayaa weeyi alla waxau ihi yowmaidin maalinkaas maalinkaa nebi walba uu imanaya nebi moxamedna la keenayo yawaddu waxay jeclaanayaan alladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo wacasaw rasuula rasuulkana caasiyey low tusawaa ay an tusawaa in lala simay jeclaanayaan bihim iyaga alardu arlada dhulka in lala simoon lagaba soocin ayaa ay tamaniyayaan walaa yaktumuuna allah ilaahayna ka qarin maayaan xadiidaa wax war ah oo kamaba qarin karaan weeyi alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabuu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyay laa taqrabuu ha u dhowaanina asalaata salaadii ha u dhowaanina walxaal antum idinku sukaaraa aada sikhraansan tihiin idinkoo khamre soo cabay oo sikhraansan salaadii ha u soo dhowaanina xataa taclamuu ilaa aad ka ogaataan maa taquuluuna waxaad leedihiin oo miyirkiinu idiin soo noqdo walaa junubaa idinkoo janaabalana ha u dhowaanina salaadii ilaa caabirii sabiilin waddo kuwa ka gudbaya inaad tihiin mooyaan oo socotaa xataa takhtasiluu ilaa aad ka maydhataan yacnii idinkoo janaabalana ha u dhowaanina ilaa aad maydhataan inaad socoto tihiin mooyaane oo socotada miyaa loo ogolaaday janaabo inay ku tukadaan may laakiin safarku cudurdaar uma aha maydhi la-aane waa madinatu faqdi ilmaa waxaa loo malaynayaa ruuxu yacni biyaba inuu waayo dee markaa uu iska gebagabaysto laakiin dee tahaaro la-aan ku geli maayo alla waxau uhi wain kuntum mardaa haddaad ahaateen kuwa buka aw calaa safarin ama socod dushii aada ahaateen oo socoto tihiin aw jaa-a ama uu yimaado axadun qof oo minkum idinka idinka mid ihi min alghaa'iti ay min makaani qadaa'i alxaaja halkii uu xaajada ku soo gutay xaggeeda uu ka yimaado oo gaayidka waxaa laga kinaayoonayaa maxalkii xaajada lagu gudanayey aw laamastumu nnisaa ama haweenkii aad taabataan oo macnaha u galmootaan weeyi lamsigani oo falam tajiduu dabeed aydaan helin maaan biyo fatayamamuu u qasda waayo ereyga aslu tayamum waa bimacna alqasdi in wax loo qasto marka fatayamamuu u qasda ama ku gebagabaysta sidaasuu mashhuur ama caan ku noqday laakiin macnuhu waa u qasta uunoo dee gebagabadii un baa loo jeedaa fatayamamuu ku gebagabaysta saciidaa ciid ku gebagabaysta ciiddaasoo tayiban daahir ah ama fatayamamuu ku gebagabaysta saciidaa arlada korkeeda wixii ahaaday ciid iyo kayrkeedba waa caam markaa saciidkaasoo tayiban daahir ah ama dhagax ha noqdo ama gidaar ha noqdo ama dhul ha noqdo marka la yidhaha maa sacida calaa wajhi lardi waa caam marka ciid la yidhaahdana waa khaas labadabana waa layidhi famsaxuu markaa waxaa la sharxayaa kayfiyatu tayamum gebagabaystaa la yidhi waa sidee famsaxuu ku masaxa biwujuuhikum wejiyadiinna ku masaxa ciiddaas iyo wa aydiikum gacmihiinna ina allaha alle kaana waxa u ahaada yahayna cafuwaa kii saamaxaad badan hafuuran ee dembi dhaafis badan haadihi alaayaat ama aayaddan waxaa ku sugan axkaam dhowr ah waxaa ugu horeeya xurmatu qurbaani salaa xaala sukri fi lmaraaxil اluulaa min maraaxili taxriimi اlkhamr waxay nagu soo martay suurat lbaqara yas'aluunaka can اlkhamri wاlmaysiri qul fiihimaa ismu kabiir wamanaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa waxaa aayadda ay nagu soo martay baqara inaynu soo tilmaanay khamrada markii la xaaraantinimeynayey mar keliyin waa xaaraan lama odhan ee maraaxil dhowr oo kala dambaysay soo martay oo marxaladda ugu horreysay waxayd marxalatu tacriid oo bandhigaa laysu bandhigayo dhibkeed iyo dheefteedaba iyadoon weli la xarimin haddana la leeyahay dee dhibkeed iyo dheefteeda dhibkeedaa badan si qofka caqliga lihi ugu sii baraarugo waa loo sii bislaynaya waa diyaargarow marxaladda labaadna tan ay ahaydoo waxay ahayd in xilliga salaada la xarimay oo la yidhi salaada idinkoo sikraansan ha gelina markaa wakhtiyada kale dee way u bannaanayd inay khamrada iska cabbaan oo weli taxriimkeedii rasmiga ama soo degin laakiin xilligii salaaduun baa la yidhi idinkoo sikraansan ha soo gelina sabab nusuulka aayadda waxaa lagu sheegay cabdiraxmaan ibnu cawf iyo saxaabada qaarkood ayaa cabdiraxmaan ibnu cawf waxa weeyaan meeluu ku casuumay dabeed markii cuntadii la cunay ayaa dee khamradiina la cabbay ilan xaaraan ma aha khamradii iyadoo weli jidhkii ku jirta ayaa wakhtigii salaadu soo galay oo sikhradii aanay ka zuulin dabeed markaa cabdiraxmaan ayaa tukiyey salaaduna waxay salaad jahri oo salaada yacni qiraa'ada kor loo qaadayo markaasuu qulyaa alkaafiruun buu ku tukiyey wuxuu markaa iloobuu qalday laa acbudu maa tacbuduuna dii buu laadii ka tegey markaa dee macnihii waa isbedelayahay waxay noqonaysaa acbudu maa tacbuduuna waxaan caabudayaa gaali waxaad caabudaysaan macnihiiba waa isbedelayaa markaa khaladkaasi u dhacay ilan waktigii salaada ayay salaaddii gaadhay iyagiina ay galeen iyadoo weli aanay jidhkoodii ka bixinay ayay soo degtay aayaddan laa taqrabu salaata wa antum sukaara ha u dhowaanina salaada idinkoo sikhraansan oo weli jidhkiina aanay ka bixin kadib marxaladii nihaayiga ahayd ee fahal antum muntahuun ee suurat lmaa-ida markay soo degtayna si dhammaystiran ayaa loo xarimo faraha ay uga qaadeen oo dee waatii waxa weeyaan sakadaha madiina sida daadka u durdurtee u qulqushay markii nin walba wixii guriga u yaalay uu afrogay bannaanka uu kusoo daadiyey calaa kullin laa taqrabu salaata wa antum sukaara waxayd marxaladii dhexe ee aanay xaaraanta ahayn marka waxaa la leeyahay dee xilliga salaadu soo dhowdahay iska ilaaliya oo salaaddii ha u dhowaanina idinkoo miyirkiin iyo maankiina uu joogo mooyaane waxaa kaloo ku sugan aayaddan wujuubu taahuri lisalaah oo salaada in loo tahaaro qaataa waa shardi min shuruudi sixati salaa laa yaqbalu llahu salaata axadikum bigayri tahuur midkiin salaadiisa alla ma aqbalo tahaaro la-aan tahaaradiina lababa waa caam yeelaysaa oo tahaarat lxadai alasqar iyo tahaarat lxadai alakbar xadadka yar iyo xadadka weyn labadaba ruuxu inuu daahir ka yahay xadadka yar waxaa la yidhaha maa awjaba alwuduu wixii wayse waajibiya kaadidii saxaradii neeftii waxyaabihii la midka ahaa waa xadaث اlأصغر lakin xadaث اlأكbar waa maa أwjaba اlغusla wixii maydhi waajibiya sida ruuxu ehelkiisii inuu u tago ama uu riyoodo biyo ka soo baxaan iyo wixii la midka ahaa ama waxa weyaan ruuxii dumarka ay dee caado ama nifaas marka ay waxa weeyaan ka daahiroobayso waa xadaث اlأكbar waa inay ka maydhato marka waxaa aayadda ku sugan shardinimada ay shardi tahay طahaaradii xadadkii yaraa iyo kii weynaaba in laga dahaaro qaato waxaa kaloo aayadda ku sugan xukumka dahaarada wixii lagu dahaaro qaadanayay inay biyana noqon karaan xataa takhtasiluu ciidna ay noqon karaan fatayamamu oo gebagabaysigu wuxuu bedel ka yahay biyaha marka la waayo ama la isticmaali kari waayo haddaba aayadda waxaa lagu sheegay xadaثu اlasqar wاlakbar kii yaraa iyo kii weynaaba oo kii yaraa waxa mihaalo ah aw jaa axadu minkum min alghaayiti oo wixii weysada jabinayay kaadi saxaro neef iyo wixii la midka ah aw laamastumu الnisaa waxa uu mihaal u yahay alxadaثu اlakbar waayo taabashadan dumarka waxaa loo adeegsanayaa ama lagu sarbeebaya galmadii ama jimaacii oo waatayna soo martay in badan min qabli an tamasuuhuna ay tujaamicuuhun masigan waxaa looga jeedaa jimaaci iyo galmadii walidaalika tafsiirka ku fasiray lamsigii taabashada gacantu waa laga xoog badan yihi laakiin tafsiirka xooga badan ee qawigii waxa weeyaan tafsiirka cabdillaahi ibnu cabaas ee ku fasiray aw laamastumu nnisaa ay jaamactumuuhun aada u galmootaan oo u tagtaan marka marka uu xadaثu lasqar dhaco mid yar ama mid weyn biyana la waayo ama la isticmaali kari waayo waayo labadaa unbaa cudurdaar unbaa keena gebagabaysiga in biyihii laba waayo on la haynba iyo in la haysto oo aan laakiin la isticmaali karayno xanuun iyo wax lamid ah oo wa in kuntum mardaa falam tajiduudana waxaa loogu wada celiyey kii bukay iyo kii socotada ahaa iyo kii xadadku ku yimid kulligood falam tajiduu maa-an waxaa loo yidhi waxaa la yidhi waa yani nuzila alcaajizu manzilat alcaadim kii caajiska ahaayee isticmaali kari waaye waa wain kuntum marda waa mariidkiie ayaa waxaa la dejiyey mansilata alcaadim kii waayeyba oo falam tajiduu waayo dee xagga xukumka waa isaga mid hadday ku ag yaallaan ood isticmaali karayn waxaad la mid tuun kii aan haysan labadaba xukunkoodu waxa weeye dee gebagabaysi haddaba suuratu tayamum waa sidee suurada saxdii waxa weeyi horta axaadiida ku soo aroortay kayfiyatu tayamum waxaa ugu xoog badan xadiidu camaar radia allahu canhu waardaah xadiidkii camaar ibnu yaasir oo waxau yihi bacahanii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam fii xaaja faajnabtu falam ajid ilmaa fatamaraqtu fi saciidi kama tamaraqu daaba uma ataytu nabiya sala allahu alayhi wasalam fadakartu dalika lah faqaala inama kana yakfiika an taqula biyadayka haakada uma darba biyadayhi اlarda darbaة waaxida camaar waxa uu yidhi nebiga ayaa muraad ama dan ama xaaji u ii diray markaa anoo maqan ayaan waxa weeye janaaba igu dhacday biyana waan waayey marka waxa uu yidhi dee muu hayn sifadan tayamumka eh fatamaraqtu fi الsaciidi kama tamaraqu daaba sida hasha ama neefka geeli ugu gelgelimaysto ciidda ama carada ayuun baan ciiddii ugu gelgelimaysto oo jidhkao dhan aan u gaadhsiiyey buu yidhi wuxuu ka qiyaas qaatay in dee biyaha sidii jidhka loogu caam yeelayey uunbuu ciiddiina isku wada mariyey marka waxa uu yihi rasuulka anuu imid arrintii baan u sheegay dabeed rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu igu yidhi camaarow waxaa kugu filayd uun labadaada gacmood hal mar inaad dhulka ku dhufato oo dabadeed wejigaaga iyo gacmahaagana aada ku masaxdo intaasaa kugu filayd oo riwaayada kale bukhaari ayaa sii caddaysay oo fadaraba nabiyu sala allahu calayhi wasalama bikafayhi اlarda wa nafaka fiihimaa uma masaxa bihimaa wajhahu wa kafayhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam intuu labada gacmood dhulka ku dhuftay oo ciiddii soo raacday uu ka afuufay yacni inaad ka afuufto ama aad labada gacmood isku dhufato si ay ciidda badani kaaga daadato ilan wax fara badan oo indhaha kaa galo lama lama doonaye waa in raadkeeda uun marka intuu ka afuufay ayuu wejigiisa nebigu sala allahu calayhi wasalam sidaa u wada mariyey kadib labadiisii kaf kafaynku waa labadaa cukur hadda maaha gacmihii oo dhan ilaa suxullada lama wadayo waa kafiinku waa labada labada cukur markaa kadib labadii kafku rasuulku sidaa ugu masaxay midigtii iyo bidixdii markaa suurada ugu saxsan ee qawigii waxa weeyaan tayamumka hal mar in gacmaha dhulka lagu dhufto wixii ciidkaasoo raacay fara badan aad iska afuufta ama aad iska garaacdo wejiga aad sidaa u wada mariso kadib waxa weeyaan midigta aad sidaa u mariso gacanta bidix midigtana ta bidix aad sidaa u mariso waa wejiga iyo labadaa kaf oo dushooda ah halkaa mar ayaa kaafi ah laba jeer in lagu dhufto in gacmaha la wado ilaa xusullada waa daciif axaadiidta kusoo aroortayna ma ansixin yadaynka na waxaa qaydaya oo aslu luga alyadayn waxay ku dhacaysaa gacantii o dhan dee ilaa mirfiqeynka ama xusullada laakiin waxaa qaydaya dee waxa weeyaan uma masaxa bihimaa wajhahu wa kafay kafaynku dee ilaa halkan maaha kafaynku waa kaa sunnaduna iyadaa fasiraysa oo qeexaysa muraadka qur-aanka wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh waxaa lagu gebagabaysanayaa ma shardibaa inuu ciid noqdo boodh kaasoo raacayo mise wax kastoo arlada dusheeda ah wuu ansaxayaa in lagu gebagabaysto labada qowlba culimadu way yidhaahdeen oo culimada qaarkood waxay yidhaahdeen fatayamamuu saciidan saciidka luqada carbeed waxaa la yidhaha kullu maa tasaacada calaa wajhi اlardi min gubaarin aw gayri wax alla waxa arlada korkeeda ah ee ciid ama dhagax ama gidaar ama shay kale ah saciid baa la yidhaha waa maa tasaacada calaa wajhi اlard waa caam marka culimada qaar waxay yidhaahdeen wuxuu ku gebagabaysanayaa kullu maa calaa wajhi اlard wax alla waxa arlada ka sarreeya ciid ha noqdo dhagax ha noqdo gidaar ha noqdo sabad ha noqdo wax alla wixii calaa wajhi اlardi inuu ku gebagabaysto waa ansax culimada qaarna waxay idhahdeen may waxay khaas ku tahay saciidka waxaa looga jeedaa oo lagu khaas yeelayaa ciidda waxay daliishadeen xadiidkii waxa weeyaan muslim min xadiidi xudayfa wajucila turbatuhaa lanaa طahuura ida lam najid ilmaa dhulka ciiddeeda ama turbadeeda waxaa nalooga yeelay mid aan ku tahaaro qaadano haddaanu biyaha weyno turbatuhaa markaa dee dhagaxii iyo gidaaradii iyo wixii kale waa ka baxay waxaa kaloo ay daliishadeen famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu fii suurati lmaa-ida wejiyadiinna masaxa iyo gacmihiinna minhu ay min asaciid mintu waa tabciidiya oo haddaan wax ka yani haddaanu wax kaa soo raacayn minhu lama yidhaahdeen marka waa ciid wax kaa soo raacaya minhudani ilan dhagaxa waxba kaa soo raaci maayaan calaa kullin culimada markaa sidaali waxay yidhahdeen saciidkan waxaa lagu khasisayaa nusuusta kale ee turbada ama ciidda gaar u xusaysa ayaa lagu gaar yeelayaa oo ciidunbaa lagu gebagabaysan karaa laakiin sida xooga badan waxa weeyi fatayamamuu saciidan ayiban kullu maa tasaacada calaa wajhi اlardi gebagabaysigu wuu ku ansaxayaa laakiin waxaa awlo ah marka ciid la haysto iyadaa mudan oo awlo oo ka habboon waxa kaloo dhan waayo dee iyadaa gaar loo xusay wa jucila turbatuhaa lanaa tahuuran marka ciid marka la haysto waxa kale iyadaa ka awlaysan laakiin guud ahaan dee saciidan ayiban saciidku wuxuu ku ansaxayaa kullu maa tasaacada calaa wajhi اlard aw laamastm الnisaa saynu soo sheegnay waa jimaaca waana sida raajixa ibnu cabaasna uu uu rajaxay laakiin halkaa lamsiga culimada ku fasirtay madhabkeeni shaaficiyaduna uu qabay waxa weeyaan dee lamsu nisaa guud ahaan inuu axdaadta ka mid yahay waxyaabaha guriya waa lagaga xoog badan yahay halkaa shaaficiyadu waa waa qowl daciifa xaqiiqatanna horta madhabka shaafici imaamu shaafici waxa uu yidhi ida saxa alxadiidu fahuwa madhabii xadiidku hadduu ansaxo isagaa madhabkayga ah markaa qofka shaaficiga dhabtii waxa weeye ka naska uun kolba halku mara la mara waayo dee imaamu shaafici isagaaba ku dardaarmay ilan qowlkiisu aayad iyo xadiid maahe in loo bandhigo oo wixii ka waafaqana la qaato wixii khilaafana laga tago marka in la yidhaahdo lamsu nisaa ama ajnabi ha noqoto ama maxaarimta waxay doonta ha noqotee haweenka taabashadoodu weysada waa burinaysaa waa qowl daciif oon daliil lahayn qofka dee madhabkaa qaatana malaha xaramka dawaafiba kari maayaanu malaynaya dawaafka dee waa idinka arkay in la weysaystana weeyaano dee waa daruuri dawaafku waa salaad oo kale dee haddaad tiraa gabadhii taabataaway iga jabinaysaa dawaafba kuu guntami maayo marka diinteennuna waa sahlo waa yusri ilaahay baa fudaydiyey maa jacala calaykum fi diini min xaraj markaa sida xooga badan ee raajixa ah lamsigu ma jabinayo weysada taabashadu ee mulaamasadani waa tii galmada ama jimaaca aw laamastum nnisaa allah waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyey laa taqrabuu haw dhowaanina asalaata salaadii haw dhowaanina walxaal antum idinku sukaaraa aada sikhraansan tihiin xataa taclamuu ilaa aad ka ogaanaysaan maa taquuluuna waxaad ku hadlaysaan ee aada leedihiin walaa junuba idinkoo janaabo qabana haw dhowaanina ilaa caabirii sabiilin wadda xaal aad ka gudbaysaan mooyaane oo socoto aad tihiin xataa takhtasiluu ilaa aad ka maydhanaysaan oo waxaynu nidhi waa madinatu faqdi ilmaa oo de wuu iska gebagabaysanaya qofka socotadii haddaanu biyo haysan culimada qaarna waxay ku fasireen ilaa caabirii sabiilin yacnii qof qofkii janaabada lahaa in waxaa loo jeedaa walaa taqrabu salaata ay mawdica salaa oo masjidkii ah oo macnaha inaanu ku nagaan inuu ka gudbayo albaabka intuu kasoo galo kaa uu ka baxayo mooye inaanu qofkii junubkaa ku nagaan masaajidka dhexdiisa ayaa ku fasireen culimada qaarkood ilaa caabiri sabiili isagoo ka gudbaya mooyaane walaa junuban idinkoo janaabo qabana salaadii haw dhowaanina ilaa caabiri sabiilin waddo idinkoo ka gudbaya mooyaane xataa takhtasiluu ilaa aad ka maydhanaysaan wain kuntum haddaa ahaateen mardaa kuwa buka aw calaa safarin ama socoto ah aw jaa'a ama uu ka yimaado axadun mid oo minkum idinka idinka midihi min alghaa'iti makaankii uu xaajada kusoo gudanayay uu ka yimaado aw laamastumu nnisaa ama haweenkii aad taabataan macnaha u galmootaan oo jimaacdaan oo falam tajiduu maaan biyo aydaan helin idinkoo socoto ah ama soo xaajo gutay ama jimaac ku dhacay haddii aada biyo weydaan amase aada bugtaan buu aada isticmaali kari weydaan hee fatayamamuu waayo wa in kuntum mardaa waa cadamu listicmaal dee waanu isticmaali karin wuusa haystaa fatayamamuu markaa ku gebagabaysta saciidan ciid ciiddaasoo ayiban daahir ah oo ciiddaad ku gebagabaysanaysaa dee saxare iyo kaadi hadday leedahay dee kaaga ansixi mayso ciid daahiroo kala doono marka fatayamamuu ku gebagabaysta saciidan ciid ayiban daahir ah ama fatayamamuu waxaad ku gebagabaysataan saciida wixii arlada korkeeda ahaaday oo ayiban daahir ah markaana ciid way ka caamsan tahay oo dee dhagaxyo ciid iyo wuxuu doona ha noqdo waa caam famsaxuu markaa ku masaxa biwujuuhikum halkaana waxaa laga fahmayaa dee nabda-u bimaa bada-a allahu bihi o dee wejiga kadibna kafaynka famsaxuu masaxa biwujuuhikum wejiyadiinna masaxa oo ciiddii ku masaxa ama waxa weeyaan arlada wixii korkeeda ahaaday wa aydiikum gacmihiinana masaxa oo looga jeedo bimacna alkafayn labada kaf ee hore sida axaadiida nebigu ay tilmaantay ina allaha alle kaana waxa uu ahaaday cafuwa kii waxa weeyaan saamaxaad badan hafuuran ee dembi dhaafis badan allah waxa uhi alam tara ilى اladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yashtaruuna الضalaalaةa wayuriiduuna an tadilu الsabiil alam tara miyaanad ogeyn nebi allow ama qof waloo mukhaaabow ilى aladiina kuwii cilmigaagu miyaanu soo gaadhin oo aanad ogaanin kuwaasoo uutuu la siiye nasiiban qayb qaybtaasoo min alkitaabi kitaabkii ka mid ah kuwa la siiye qayb kitaabkii ka mid a kitaabkii towraad ahaa waa nimankii yahuudeed yashtaruuna xaal ay iibsanayaan adalaalata baadi xaal ay baadi soo bedel qaadanayaan kuwaa miyaanad ogeyn wa yuriiduuna waxaanay doonayaan an tadilu sabiila waddada xaqaa inaa ka habowdaan ayaa ay doonayaan asabiila waxa loo macrifeeyey waa waddadii xaqa ahayd ee islaamkii la yaqaanay waxaan kale dee waa nakiro macrifada dhabtee la yaqaanaa waa ta islaamka wallaahu alle aclamu isagaa u cilmi badan biacdaa'ikum cadawiyadiinna colkiinna ilaahay isagaa u cilmi badan wakafaa billaah ilaahay ayaa kuugu filan waliyaa allah idinku filan gargaare wakafaa billaah ilaahay ayaa idinku filan nasiiraa hiiliye idin heeliya min aladiina kuwii waxa ka mid ah haaduu yahuudoobay qowmun usoo qadar oo mawsuu yacni wasfigaa dambe taxriifka mawsuufkiisa soo qadar min aladiina kuwii waxaa ka mid ah haaduu yahuudoobay qowmun qolo ayaa ka mid ah qoladaasoo yuxarifuuna bedelaya alkelima kelmadaha ilaahay ka bedelaya can mawaadici meelaheedii ama meelihii kelmadaha alleh ka bedelayoo ka leexinaya oo wayaquuluuna odhanaya samicnaa waanu maqalay oo wacasaynaa waanu caasinay dhagaha waanu ka maqalay ficil ahaanna waanu u diidnay maqalay oo haddana diidnay oo fulin mayna weeyi wasmac maqal bay odhanayaan muxamedow hayra musmacin xaal a tahay mid la maqashiiye hayrkii waa habaar oo kale waa abubakr jaabir aljazaa'iri nahrulkhayrka hoose yacni aysaru tafaasiirku waa ka hore hawaamishta hoosena nahrulkhayr ayaa la ydhaha marka nahrulkhayrka hoose wuxuu ka odhanayaa wasmac hayra musmacin ay ismac laa samicta maqal waxba ha maqlina waa habaar waa dhagabeel oo kale ciyaadan bilah markaa nebigay habaaraya waxay odhanayaan wasmac muxamedow maqal hayra musmacin xaal a tahay mid la maqashiiye hayrkii maqal waxba ha maqline oo kale weeye waa habaar oo waraacinaana ilaaliyoona sug waxay sidaa leeyihiin layan bialsinatihim ay laawiina xaal ay leexinayaan oo bialsinatihim carabadooda kelmaddan ay ku leexinayaan raacina oo kelmaddan raacina waxay muujisanayaan ee la moodayo iyo waxay uga jeedaan ee ku qarsoon ayaa kala fog markaa carabkay ku laabayaan oo ku qalloocinayaan ceeb iyo xumaan hoose waacnan ay wataaciniina xaale ay yihiin kuwa tacninaya oo ceebaynaya oo wax ka sheegaya fi diini diinta dhexdeedana wax ka sheegaya walow annahum haddii iyagu qaaluu ay odhan lahaayeen samicnaa waanu maqalay oo waatacnaa waanu ateecnay ee wasmacna maqal oo wandurnaa na sug ama wandur ilayna min baabi alxadfi waaliisaal xagga yaga soo eeg sidaa hadday odhan lahaayeen lakaana wuxuu ahaan lahaa qowlkaasi khayran lahum mid u khayr badan oo khayr buu u noqon lahaa wa aqwama waana u toosnaan lahaa walaakin ha yeeshee lacanahum ullah ilaahay baa nacdalay oo naxariistiisa ka dheereeyey bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda sababteeda ayaa lagu nacdalay oo falaa yu'minuuna rumayn maayaan ilaa qaliilan wax yar mooyaane intooda badan rumayn maayaan haadihi alaayaat waxaa ku sugan بيان مكر اليهود بالمؤمنين لإضلالهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا waxaa lagu cadeeyey makriga iyo khiyaanada iyo dhagarta yahuuddu ay mu'miniinta dhagrayaan ee ay shirqoolayaan ee ay doonayaan inay diintooda ka lumiyaan laga bilaabo waqtigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ilaa yowmina hada alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaab yashtaruuna adalaalata wayuriiduuna an tadiluu sabiil iyagiibaa baadida ku bedelanaya hanuunka doonayana inay mu'miniinta lumiyaan waxaa kaloo ku sugan bayaanu kifaayati illaahi lilmu'miniina wa nusratihi lahum waxaa la caddeeyey ilaahay mu'miniinta inuu ku filayo u helinayo wa kafaa billaahi waliyan wa kafaa billaahi nasiira waxaa ku sugan alkashfu can suuءi niyaati اlyahuud izaaءa rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam xayثu yudhiruuna lahu khilaafa ma yubطinuun waxaa la kashifay oo la fadeexadeeyey niyaxumada iyo qasadka xun ay qarsanayaan yahuudi ee ay nebi moxamed kula dhaqmayaan sala allahu calayhi wasalam waayo waxay u muujisanayaan waxa qalbiga ay ku qarinayaan wax ka duwan oon la mid ahayn oo afka baarkiisa waxay uga muujisanayaan wanaag xumaan baanay u hayaan oo xataa ereyaday kula hadlayaan waxay u adeegsanayaan ereyo ay ku durayaan oo ay ku ceebaynayaan oo marka ay leeyihiin wa raacinaa waxaa la yidhi raacinaa luqadooda cibriyada waxay ku ahayd waxa weeyaan ceeb iyo cay ayay ku ahayd marka markay leeyihiin wa raacinaa yacni waxay uga jeedeen ceebayn ay ceebaynayaan nebiga sala allahu calayhi wasalam iyagoo yacni doonaya inay uga dhigaan min almuraacaa sidii waxay nasug leeyihiin oo kale ama waxaa la yidhi wa raacinaa waxay uga jeedeen min alrucuuna doqoniimada iyo nacasnimada oo inay caayaan bay uga jeedeen markay leeyihiin waraacina marka layan bialsinatihim waxay carabkooda ku laabayaan xumaan iyo ceeb ay kelmaddan ku qarinayaan waxaa la mid a suurat lmujaadila ilaahay waxa uu inoo sheegay inay ku salaamayaan salaan waxa weeyaan habaar ah waidaa jaa-uuka xayowka bimaa lam yuxayika bihi illaah nebi allow markay kuu yimaadaan yahuudi waxay kugu salaamayaan waxaan alla kugu salaamin oo sida xadiidka caaisho ku cad rasuulka markay u yimaadaan waxay odhan jireen halkay ka odhan lahaayeen assalaamu calayka ayaa laamka intay jaraan assaamu calayka bay odhan jireen assaamuna waa geerida oo waa almowt marka waxay ku habaarayaan inuu dhinto assaamu calayk rasuulkuna waa fahmo wuxuu ugu jawaabi jiruun wa calaykum idinka korkiinna ha ahaado caaisha markaa markii ay hadal adag u celisana wuxuu rasuulku ku yidhi caasha iska daa waxaa ku filan wa calaykum waayo yacni tayda waa la ajiibaya oo waa loo aqbalaya tooda se la aqbali maayo markaa iska daa buu yidhi calaa kullin carabka waxay ku qalloocinayaan ceeb iyo cay ay hoosta ku haystaan oo sidaa assaamu calaykaba ay u lahaayeen iyagoo habaaraya oo assalaamudi ay ugu hoos qarinayaan waxay iska dhigayaan inay salaamayaan oo kale markay assaamu calayka leeyihiin tanna waraacinaa waxay iska dhigayaan inay leeyihiinna sug waxaana u jeedaan waa min arucuuna inay caayaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacina marka waxaa loo diidayba raacina in la yidhaahdo in la shabaho nimankaas wa raacina oo rucuunada iyo xumaanta ay uga jeedaan ereygoodaba in la shabaho ayaa la diiday layan bialsinatihim wa acnan fi ddiin oo mar hadday rasuulka sala allahu calayhi wasalam ceebaynayaan dee diintiina way ceebaynayaan waayo ruuxa rasuulka wax ka sheegay diintuu xambaarsanaa ee loo dhiibayna waxbuu ka sheego kamay nabadgelin walow anahum qaaluu samicnaa waacnaa wasmac wandurnaa lakaana khayra lahum waaqwam afcalu tafdiilka khayran iyo aqwama laysa fii baabihi waayo in badan saynu hore usoo sheegnay afcalu tafdiilku wuxuu baabkiisa yahay marka labada darafba shaygu uu ku sugan yahay imikana dee toosnaanta iyo khayriyadu labada dacal kuma wada sugnee dhinac keliya weeyi mar hadday dhinac keliya tahay afcalu tafdiil ma aha ee waxaad tidhaahdaa uun lakaana khayran lahum wa aqwama sidaasaa khayr u ah una toosan ee uga toosnaan badan ama uga khayr badan ha odhan waxaa la moodi ta kalena inuu khayr iyo toosnaan ay ku jirto kumana jirto oo khayrka iyo toosnaantu waa meel uun marka waa afcalu tafdiil laysa fii baabih falaa yuminuuna ilaa qaliilan laba tafsiirba waa la saaray in la yidhaahdo falaa yuminuuna rumayn maayaan nimanka ahlukitaabka ee yahuudeed ilaa qaliilan in yar mooye wax kale ka rumayn maayaan sidii cabdilaahi ibnu salaam iyo saclaba ibnu saciid iyo raggii la midka ahaa kaasi waa tafsiir oo bedidoodu waa gaalo in yar oo kooban mooyaane iyo in la yidhaahdo falaa yuminuuna rumayn maayaan ilaa qaliilan in yar iimaan yar mooyaane oon waxba u tarayn oo qiladana luqada carabiga waxaa loo adeegsadaa bimacna alcadam oo macnaha iimaanba male ayay ka dhigan tahay ilaa qaliilan waa kuwa aan waxba u taray haddii la yidhaahda in yar unbaa ka rumaysayna dee wamaa yuuminu akaruhum billahi ilaa wahum mushrikuun wamaa akaru nnaasi walow xarasta bimuminiin waa qiladii yaraydee ka raacday marka aayadda u dambaysa waxaa ku cad bayaanu cadami iimaani akarihim bedidoodu inaanay rumayn in yar mooyaane nimankii yahuudeed yuxarifuuna alkalima can mawaadici mar hadday bedelidda diinta iyo gaalnimada ka sinaayeen maxaa loo yidhi min aladiina haaduu qowmun ilan waa kulligoode waxaa loo yidhi kuwa bedelidda iyo taxriifka hormoodka ku ahaa culimadoodii bay ahayd marka habay isku wada raacaan laakiin cidda xaqiiqa ahaan ficilkan la baashirtay ee samaynaysay dee waxay ahayd kuwooda culimada ah ee axbaartooda marka sidaas ayaa qeyb ka mida loo xusoon dhammaantood loo odhan laakiin kulligood waa soo wadagelayaan kuwii sameeyey iyo kuwii raalli ku noqdayba waayo alraadi bilficli ka faacili ruuxa ficilka sameeye iyo ka raallida ka ihi waa isku mid xagga dembiga iyo wisriga oo ma kala duwana alla waxau ihi alam tara e alam taclam miyaanad ogeyn nebi allow ila aladiina kuwii miyaanad ogeyn uutuu la siiya nasiiban qeyb oo min alkitaabi kitaabka ka mida yashtaruuna xaal ay bedelanayaan aldalaalata baadida waxaa kitaabka la siiyey xaal ay baadi ku bedelanayaan wa yuriiduuna waxaanay doonayaan an tadiluu inaad ka luntaan haddaa muuminiintii tihiin assabiila waddada xaqaa ee la yaqaano wallaahu allana aclamu isagaa u cilmi badan biacdaa'ikum cadowgiinna waxaa meesha ku jirta nimankaa idin luminaya cadowgiin weeyi ee nasteexiin ma aha marka ha ku lugiina weeyi oo ha u sacbatumina wa kafaa billaahi waliyaa si aan looga cabsan cadowga ayaa waxaa laynoo raaciyey cidda kaaga hiilinaysa haddii aad hanuunto wakafaa billaah ilaahay baa kuugu filan waliyan gargaare kuu gargaara wakafaa billaah alle ayaa kuugu filan nasiiran hiiliya kuu hiiliya min aladiina kuwii waxa ka mid ah aduu yahuudoobay qowmun qolo ayaa ka mid ah qoladaasoo yuxarifuuna bedelaya alkelima kelmadaha ilaahay bedelaya oo can mawaadici meelihiisii ka bedelaya oo kitaabkii towraad ahaa nusuustiisii iyo alfaadiisiina waa bedeleen macaanidii ay lahaydna waa bedeleen siday doonaan bay ka yeeleen wayaquuluuna waxaanay odhanayaan samicnaa waanu maqalay oo wacasaynaa waanu caasinay dhagaha waanu ka maqalay ficil ahaanna waanu u diidna weeyaan cisyaanku wasmac maqal bay odhanayaan muxamedow hayra musmacin mid wax la maqashiiye hayrkii xaal a tahay maqal waxba ha maqlina ama waxba maqli mayside waa habaar ismac laa samicta wax maqal waxba ha maqlina weeye waraacinaa oo na sug na ilaali layan bialsinatihim ay laawiina xaale ay yihiin kuwii ku leexinaya ereyga bialsinatihim carabadoodaoo ku qalloocinaya yacni carabkooday ku leexinayaan oo waxay meesha ku maldahayaan ceeb iyo waxa weeyaan caybay ku qarinayaan ee maaha min almuraaca waa min arucuuna ceeb bay u qarinayaan iyo cay iyo waacnan ay waaaciniina xaale ay yihiin kuwa durayaoo wax ka sheegaya fi diini diintii xaqa ahayd alla waxau ihi walow anahum haddii iyagu qaaluu ay odhan lahaayeen samicnaa waanu maqalay oo waatacnaa waanu ateecnay oo wasmacna maqal muxamedow oo wandurnaa noo kaadiyo na sug haddii sidaa lagu daayo bimacna alintidaar ama in la yidhaah waa min baabi alxadfi waaliisaal oo ay wandur ilayna ilaa baa meesha ka maqan xagga yaga soo eeg lakaana wuxuu ahaan lahaa huwa qowlkaa inay sidaa yeelaan baa wuxuu ahaan lahaa khayran lahum khayr buu ahaan lahaa iyaga wa aqwama waana u toosnaan lahaa sidaas hadday yeeli lahaayeen walaakin ha yeeshee lacanahum allah ilaahay baa nacdalay oo bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda sababteeda alla ku nacdalay oo falaa yu'minuuna rumayn maayaan ilaa qaliilaa wax yar mooye in kale ka rumayn mayso ama ilaa qaliilan iimaan yar mooye iimaan kaleba rumayn maayaan labadaba waa lagu fasiray alla waxau ihi yaa ayuha aladiina uutuu lkitaaba aaminuu bima nazalnaa musadiqa waxaynu hore usoo sheegnay uutulkitaaba marka la leeyahay kuwan gaaloobay waa nooc min alihaana waayo mar keliya iimaan iyaga looguma yeedhin laakiin waxaa la yidhi kuwii kitaabka la siiyeyo ee aan ku dhaqmin aan ku toosnaan yaa ayuha aladiina kuwii uutuu la siiyeyo alkitaaba kitaabka la siiyeyo aaminuu rumeeya bimaa kii nazalnaa aanu soo dejina rumeeya oo qur-aanka ah musadiqan xaal uu yahay qur-aanku kii rumaynaya limaakii macakum la jirkiina ahaaday oo kitaabkii towraad iyo injiila adaysateen min qabli an natmisa intaanaan masixin ka hor rumeeya wujuuhan wejiya intaanaan masixin oo fanaruddahaa dabeed aanaan u celin wejiyadaas calaa adbaarihaa dabooyinkeeda aanaan dib ugu celin xagga dambe aanaan wejigii u celin oonaan u rogin aw nalcanahum ama aanaan nacdalin kamaa lacannaa sidaanu u nacdalay asxaaba sabti sabtida asxaabteedii kuwii xadgudbay sabtida sidaanu u nacdalay aanaan u nacdalin wa kaana amrullah ay ma'muuruh wixii xagga alle laga soo amray ee laga soo xukumayna wuxuu ahaaday mafcuulaa kii la yeelayo ee la samaynayo ee marnaba aan baaqanaynee dhacaya aayaddanna waxaa ku sugan ynbagii liman calima bishayin an yu'mina bih laakina alyahuuda dalluu can cilmin qofka cilmi wax u yeesho waxa u habboon waxa uu ogaaday inuu rumeeyo laakiin yahuudi sidaa waa ka duwanaayeen oo iyagoo xaqnimada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam garanaya oo tilmaantiisu towraad ay ku taallay ayay si badrheedh oo ay og yihiin oo haddana canaad ku dheehan ayay u beeniyeen oo uga baydheen markaa sidaa darteed baa loogu soo halqabsanayaa kitaabkii la siiyey qaadan waayeen yaa ayuha aladiina uutuu lkitaab waxaa kaloo ku sugan tawacad allahu calayhim bimasxihim in lam yu'minuu waxaa loogu goodiyey in la nasakho oo suuradooda la bedelo hadday rumayn waayaan min qabli an natmisa wujuuhan fanaruddaha calaa adbaariha oo abubakar jaabir aljazaa'iri tafsiirka waxa uu ku leeyahay ay najcal ilwajha qafaa walqafaa wajhan si aanaan xagga dambe ugu celin oo wejigii aanaan qadaadka uga yeelin qadaadkiina wejiga aanaan uga yeelin oon labadan laysweydaarin wejigiina xaggan aan la keenin qadaadkiina xagga waxaa kaloo lagu fasiray min qabli an natmisa wujuuha in la masaxo oo indhihii iyo sankii iyo afkii iyo yacni meeshii godnayd halkii dalooshay wixii oo dhan wax malaasan oo masaxan in laga dhigo oo sida xagga dambe oo kale ah oo dabadeed waxa weeyaan xaggii hore xagga dambe la geeyo xaggii dambena xagga hore la keeno ama suuradoodiiba la nasakho la wada bedelo waxaa markaa la isweydiiyey oo nimankan yahuudeed ee sidan lagula hadlayey waanay gaaloobeen lamana nasakhine maxay u dhici weyday waciidka ama goodigaas lababa waa lagaga jawaabay oo in la yidhaahdo goodigu wuxuu ku xidhnaa dhammaantood inay rumayn waayaan dhammaantoodna may wada yacni rumayntii iimaankii may wada diidine dee bar kamidaa rumeeyey macnaha goodigu wuxuu ku xidhnaa kulligood inay kufriyaan oo wax rumeeyaba laga waayo yahuud laakiin dee rag baa rumeeyey marka maadaama ay kala hadheen waciidkii waa ka baaqday oo kuma rumoobin culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya waa soo socdaa aakhiru zamaanka oo waa la nasikhi doonaa suuradooda waa la bedeli doonaa labadaba waa la yidhi asxaaba sabti waa nimankii loo diiday maalinta sabti inay ugaadhsadaan kalluunka dabadeed waa lagu imtixaamo maalintaa sabtidee loo diiday ugaadhsiga kalluunka ayuunbuu kalluunkiina badda dusheeda u sabeeyaayo waxa weeyaan xeeligeed iyo banaanka isa soo tubaa markaa xeelad bay sameeyeenoo waxay yidhaahdeen oo miyaynu maalinta sabtida intaynu gacanno badda kasoo jeexanno oo godad aynu qodno maynu sabtidana dabanno oo godadkaa uu inoo galo kalluunku axaddana aynu kala baxno xeeladaasay sameeyeen dabadeed dee xeeladii ilayn xaaraan xaaraantu xeelad kuma xalaalowdee waa lagu nacdalay oo cuquubo iyo cadaab baa kusoo degay marka alla waxa uu yidhi kuwaa aanu nacdalay sidoodii si aanaan idiin nacdalin ama wejiyadiina u bedelin rumeeya wa kaana amrullaahi mafcuula amrullah waa bimacna alma'muur waa faclun oo bimacnaa mafcuula oo waxaa looga jeedaa ma'muuruhu wa maqdiyuhu wixii alla soo xukumay ee uu soo qadaray walaysa amruhu sharci amarkiisii sharciga ahaa ma aha laakiin waa maa yatacallaqu bihi amruhu lqadari amarkiisa qadarigaee uu soo qadarayo wuxuu ku tacalluqayo weeyi oo macnuhu waxa weeyi wixii lasoo xukumay waa dhacayaa ee ma baaqanayo oo amarku waa bimacna alma'muur waalmaqdiy kii xagga sare laga soo amray ee laga soo xukumay ma baaqanaye wuu dhacaya weeyaan macnuhu alla waxau uhi yaa ayuha aladiina uutuu lkitaaba kuwii kitaabka la siiyeyow aaminuu rumeeya bimaa kii nazalna aanu soo dejina oo qur'aanka ah musadiqan xaal uu yahay qur-aanku mid rumaynaya limaa macakum wixii la jirkiina ahaadee towraad iyo injiilaha rumeeya min qabli an natmisa intaanaan masixin aanaan baabi'in wujuuhan wejiyaal aanaan masixin oo fa naruddahaa dabeed aanaan u celin calaa adbaariha xaggeeda dambe aanaan u celin oo wejigii qadaad aanaan ka yeelin qadaadkiina weji aanaan ka dhigin ama wejigaba aanaan ka dhigin wax masaxan oo malaasan oo indho iyo san iyo af midna aan lahayn oo isku siman aanaan ka dhigin aw nalcanahum ama aanaan nacdalin kamaa lacannaa sidaanu u nacdalay asxaaba sabti sabtida asxaabteedii waa kuwii sabtida xadgudbay wa kaana amrullah ay ma'muuruhu wa maqdiyuhu wixii ilaahay xaggiisa laga soo amree laga soo xukumayna wuxuu ahaaday mafcuulaa kii la samaynayo ee marnaba aan baaqanaynee dhacaya alla waxau ihi ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bih in loo shariig yeelo cid kale lala wadaajiyo wayakfiru waa dhaafaa rabbi maa duuna dalika intaa wixii ka sokeeya ee aan shirki ahayn ilaahay waa dhaafaa oo liman yashaa cidduu doonuu u dhaafaa waman yushrik axadka la wadaajiya bilaahi alle axadka ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa cid kale la wadaajiya faqad iftaraa alla ilaahe kaasi wuu abuurtay imaa dembi ayuu abuurtay dembigaas oo cadiiman weyn hadihi laaya waxaa ku sugan cidamu danbi shirki wa annahu laa yugfaru liman maata calayh dembiga shirkigu weynida uu wen yahay iyo inaan loo dhaafayn qofka ku dhinta in allaha laa yakfiru an yushraka bih waa ruuxa ku dhinta nolol hadduu kaga toobad keeno dembi walba ilaahay waa dhaafaa haddii waktigii towbadu weli uu jiro oo aan u go-in oo qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahu maa qad salaf yacni kufri iyo shirkiba ruuxu isagoo nool hadduu ka toobad keeno towbaduna ay xilligeedii tahay towbadu shuruuddeediina ay dhammaystiratay dee waa laga dhaafaya laakiin hadduu ku dhinto ayaan laga dhaafay an yushraka bih ficilka mudaaricee anta masteriyadu ay gashay masterka laga dhalaaliyo cumuum buu faa'iideynaya oo wuxuu macnuhu noqonayaa in allaha laa yakfiru an yushraka bihi ay ishraakan bih ilaahay ma dhaafo in lala wadaajiyo cid kale marka waxay noqonaysaa nakiratun fi siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum culimmada qaarkood halkaa waxay ka qaateen ashirku alakbar waalasqar labadaba qofkii ku dhintaa inaan laga dhaafayn oo uu ku naargelayo culimmada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya ee waa akbarkii uune yacni asqarka waxa weeyaan waa laga dhaafaya culimmada tidhi alasqar waalakbar way labadaba soo gelayaan in allaha laa yakfiru an yushraka bih waxay isaga mid yihiin labada culimaba in xataa haddii lagu cadaabo shirkulasqarka sidii kabaa'iru dunuub inaanu ku waarayna laga soo saarayo mar hadduu muwaxid ahaayo aanu waxa weeyaan dee shirku akbara ku dhicin wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik biاllahi faqad iftaraa isman cadiima yacni acdamu aliftiraa'i cala allah wa alshraaku billah been abuuradka ugu weynaa alla lagu sameeyo waa in lala wadaajiyo cibaadadiisa cid kale aayadda waxaa ku sugan saa'iru dunuub alatii hiya duuna shirki fahiya taxta almashii'a in shaaa cafaa can saaxibiha wain shaaa cadaba laakin laa nay'as min rawxi illaah walaa na'man min cadaabi illaah bal nakhaafu wanarju raxmadda ilaahayna kama quusanayno qofka dee muwaxidka ah ee saaxibulkabaa'irka ahaa waa taxta almashii'a oo raxmaddiina laga quusan maayo cadaabkiina laga aamin noqon maayo qofku isdhigan maayo laakiin cadaabkana waynu ka cabsanaynaa oo dee waxaa suurowda in lagu cadaabo lagaa soo jaro intaanad jannada gelin raxmadda rabbina waynu rajaynaynaayo waxaa suurtagala in horeba lagaa cafiyo ood hore ka gasho jannada labaduba waa mumkin oo dee waa taxta almashii'a in shaaa cafaa canhu wain shaaa cadaba hadduu doonana waa cafinayaa hadduu doonana waa ku cadaabaya siduu doonuu ilaahay yeelaya waayo waxaa lagu xidhay liman yashaa waa mashiicada alleh cidduu doonuu ilaahay u dhaafayaa wixii ka soo hadhay shirki marka khulaasadu waxa ay tahay dunuub wixii shirki ka soo hadhay ruuxa ku dhintaa sakaa'ir iyo kabaa'irba mashiicada ilaahay buu hoos yaallaa oo ilaahay siduu doonuu ka yeelayaa laakiin waynu cabsoonaynaa oo isdhigan mayno waanaynu rajaynaynaa raxmadda rabbi oo ka quusan mayno alla waxau yihi in allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in lala wadaajiyo cibaadadiisa cid kale wayakfiru waa dhaafaa maa duuna dalik shirkigaa wixii ka sokeeye ka hooseeya wuu dhaafaa oo liman yashaa cidda u doonu u dhaafaa waman yushrik billaah ruuxa alle u shariik yeelay la wadaajiye cibaadadiisa cid kale faqad iftaraa waa been abuurtay kaasi ihmaa dembi dembigaasoo cadiiman weyn alla waxau ihi alam tara ila aladiina yuzakuuna anfusahum bal illaahu yuzakii man yashaa walaa yudlamuuna fatiilaa alam tara miyaanad ogeyn nebi allow ila aladiina kuwii miyaanad ogeyn yusakuuna ammaanayey ee tahirayey anfusahum nafahooda bal kaba kaalay taase allaahu alle yusakii isagaa tahira man yashaau cidda u doono walaa yudlamuuna lana dulmin maayo fatiilaa yacnii laftimireedda jeexeeda yaree dhexda ku yaalla xuubka ku jira intaa in leeg la dulmin maayo waxaa jira saddex shay oo laftimireedda ku yaalla oo saddexdaba tusaale loogu soo qaata yaraanta waa alfatiil waalnaqiir waalqitmiir laftimireedda markaad bannaanka usoo saarto jeex yar baa dhexdeeda sidaa ugu dheraran diilin yaroo jeexan jeexaas xuub yar baa ku ladhan oo halkaa ku jira jeexaa yaree aadka u yar haddaad dhabarka u rogto halka jeexan maayo halka kale dalool yar ood moodo irbad in lagu muday ayaa bartankeeda dalool yar bay ku leedahay laftimireeddu guud ahaana laftimireedda waxa ku maran xuub yar oo haddaad murmuriso ama carabka aad ku celceliso kusoo raacayo xuub yar bay leedaha oo ku dahaadhan dusheeda laftimireedda fatiilka haddaba waxaa la yidhaahdaa jeexaa yaree laftimireedda dhexdeeda xuubka yar ee halkaa ku qarsoon xuubkaa yari waa fatiil dhabarka markaad u rogto daloolkaa yar oo halka marka la beeraya ay kasoo baxdo ay kasoo biqisho ah daloolkaa yarna waa naqiir daloolkaa dhabarkeeda ku yaalla xuubka yaree dusheeda ku sugan ee haddaad carabka aad ku dareemaysana xuubkaa yarna waxaa la ydhaha waa qidmiir saddexdaba waxaa loo tusaaleeyey yaraanta shaygu uu yaryahay oo halkan waxaa la yidhi walaa yudlamuuna fatiila xuubkaa yaree laftimireedda jeexeeda ku sugan intaa in leeg la dulmii maayo wax ka weyna hadalkeeda baddaa halka soo socotana waxaa la yidhi hadday mulkiga alle wax ku lahaan lahaayeen fa idan laa yu'tuuna annaasa naqiira daloolkaa laftimireedda wax leeg dadka kamay siiyeen gambo halka qidmiirkana waxaa lagu yidhi suuratu faatir waaladiina tadcuuna min duunih maa yamlikuuna min qidmiir in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum wayowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum walaa yunabi'uka milu khabiir aayaddaas waxaa ilaahay kaga warramo oo ku caddeeyey ducaau llaahi waxdah ilaahay keligii in la baryo oon awliyaa allahi adeeg la odhan oon malaa'igay gurmo la odhan oon cabdulqaadir jiilaani u ka soo kac la odhan laakiin la yidhaahda yaa allah ilaahay keligii waayo rabbi waxa uu yidhi waaladiina tadcuuna min duunih ilaahay sokadii kuwaa baryaysaan eed wax weydiisanaysaan maa yamlikuuna min qidmiir xuubkaa yaree laftimireedda ku wareegsan ee ku dahaadhan xuubkaa in leeg idiin heli maayaan oo idiin hanan kari maayaan in tadcuuhum laa yasmacuu ducaaku haddaa u yeedhaanoo maantao dhan aw hebelow yeedhmadiinna maqli maayaan beri horay dhinteen iyagaa u baahan duco yacni ninka dhintay hadduu awood iyo tasaruf adduunyada ku leeyahay xaaskiisa lama dumaaleen xoolihiisana lama qaybsadeen war ka jooga buu odhan laha xoolaha iga ii daaye islaantayda ha u dhowaanina laakiin waxa weeyaan qofku mar hadduu dhinto alla la kulmo awood iyo tasaruf way kala tegeen wuxuu qaban karaa ma jirta isagaa u baahan inaad u ducayso alla waxau ihi walow samicuu ma stajaabuu waa calaa sabiili alfardi wataqdiir waa kaba soo qaado marnaba horta idin maqli maayaan laakiin haddii laba qadari lahay oo laga soo qaadi lahaa inay idin maqli lahaayeen ma stajaabuu lakum idinmay ajiibeen oo waxaad doonaysaan idinma yeeleen wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum ku darso oo maalinta qiyaamahana wadaajintii ilaahay aada la wadaajinayseen ee aada berber dhigayseenee ilaahay iyo awhebelowda aada hayseen wadaajintiinnii way dafirayaan oo waa ka gaaloobayaan oo waxay odhanayaan ilaahayow beri baanu ka nahay iyagaa nagu lugooy annagu umana yeedhan walaa yunabi'uka milu khabiir ilaaha xogogaalka ee wax walba og sidiisa cid kuugu warrami kartaa ma jirto ina aladiina tadcuuna min duuni illaah cibaadun amhaalukum aayaddii kale fii suurati alacraaf kuwaad alla sokadii baryaysaan waa addoommo idinka idinla mid ah waxay idinkula mid yihiin awood la-aanta addoommadu waa kala fadilan yihiin oo isku derajo ma aha oo malaa'igta muqarabiintaee alla agtiisa lagu soo dhaweeyey dee derajo saray leeyihiin ambiyada iyo rususha ilaahay soo diray dee karaamo weyn bay leeyihiin awliyada iyo saalixiinta ilaahay uu doortay dee fadli iyo abaal weyn bay leeyihiin marka makhluuqaadku ma sinna waa kala sarreeyaan laakiin hal shay bay ka siman yihiin makhluuq oo dhan ama malag ha noqdo ama rasuul ha noqdo ama weli ha noqdo makhluuq oo dhami wuxuu ka siman yahay cibaadada iyo baryada iyo awoodaha alla uu leeyahay shaqo kuma leh waayo waxaa jirta xuduud khaaliqa mooye makhluuq uu ka caagan yahi unu shaqo kulahayn baryadaa ka mid ah waayo baryadu waa cibaado adducaau huwa alcibaada marka ilaahay mooye cid kale wax lama weydiiso waxaa halkaa ina geliyey tusaalaha fatiilka iyo naqiirka iyo qidmiirka oo intuba laftimireedda ay ku jiraan tusaalena loogu soo qaatay yaraanta alla waxau ihi undur eeg kayfa sideebay yaftaruuna ugu been abuuranayaan cala allaahi alle korkiisa alkadiba beenta wa kafaa bihi been abuuradkaasaa ugu filan iman dembi mubiinan cad intaasaa dembi ugu filan been abuuradkay alle ku been abuurteen alla waxau ihi alam tara miyaanad ogey nebi allow ila aladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban qayb oo min alkitaabi kitaabka ka mid a yu'minuuna xaal ay rumaynayaan baa la siiyey kitaabka biljibti sixirkii ay rumaynayaan iyo wataaquuti taaquutkii oo wayaquuluuna ay ku odhanayaan liladiina kuwii kafaruu gaaloobay haa-ulaa'i kuwaasi ayaa ahdaa ka hanuun badan min aladiina kuwa aamanuu rumeeyey sabiilan xagga waddada iyo jidka gaaladaa ka runbay odhanayaan mu'miniinta waxa weeyaan xadgudubkooga iyo dulmigooda dartii alla waxau ihi ulaaika kuwaasi aladiina waa kuwa lacanahum ullah ilaahay uu nacdalay waman yalcan illaah ilaahay ruuxa u nacdalana falan tajida u heli maysid lahu isaga nasiiran wax u heeliya am lahum nasiibun amtani waa munqaice bimacnaa bal iyo hamsat listifaam ku awi oo waxaad tidhaahdaa am lahum bal kaba kaalay hadalkaa hore eh alahum ma waxa u sugnaaday leeyihiin nasiibun qeyb miyay ku leeyihiin min almulki boqortinimada iyo mulkiga mulkiga alleh ma qeyb bay ku leeyihiin fa-idan haddaa hadday mulkiga alle wax ku leeyihiin laa yu'tuuna annaasa dadka ka siin maayaan naqiiraa daloolka laftimireeda dhabarkeeda ku yaalla intaa wax leeg dadka ka siin maayaan gambo weeyaan am yaxsuduuna annaas bal kaba kaalay taase ayaxsuduuna annaas dadka ma waxay ku xasdayaan calaa maa aataahum allah ilaahay waxa uu siiyey ee min fadlihi deeqdiisa iyo dheeraadkiisaah faqad aataynaa waxaanu siinay aala ibraahiima ree ibraahim waxaanu siinay nebi ibraahim iyo duriyadiisii ambiyada ahayd ee isaga ka dambeysay waxaanu siinay alkitaaba kitaabkii ayaanu siinay ay jinsal kitaab baa loo jeedaa oo guud ahaan kutubtii towraad iyo injiil iyo zabuur iyo kuwii la midka ahaa iyo walxikma nebinimadii ayaanu siinay wa aataynaahum waxaananu siinay mulka boqortinimo iyo mulki cadiimaa weyn ayaanu siinay fa minhum waxa ka mida kuwii ahlulkitaabka man mid baa ka mida aamana rumeeyey bihi nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam sidii cabdillaahi ibnu salaam iyo thaclaba ibnu saciid iyo wa minhum waxa ka mid ah man mid baa ka mida sadda ka jeestay canhu isaga oo aan rumayn wa kafaa bijahannama jahanamo ayaana ugu filan in lagu cadaabo saciiran xaal ay tahay mid olol badan taasaa ugu filan meel lagaga argoosto oo lagu cadaabo aayaadkan waxaa ku sugan damu taskiyati اlanfus wa ana dalika min shani ahli اlkitaab in lays ammaano oo lays tahiro waa laynoo diiday waxaana la tilmaamay arrintaasi inay tahay caado yahuudeed iyo dhaqanka ahlulkitaabka alam tara ilى اladiina yuzakuuna anfusahum bal illaahu yuzakii man yashaa walaa yudlamuuna fatiila waxa abubakr jaabir aljazaa'iri uu hoosta ku sheegayaa nahru lkhayrka in aayaadkan lagaga waramayo kuwa isdahiraya nimanka yahuudeed waayo ammaan bay iskala daaleen oo waqaaluu lan yadkhula aljanata ila man kana huudan aw nasaara waxay yidhahdeen jannada geli maayo ruux yahuudiya mooyaane ama kiristan ah qolo walba waxay tihi annakum baa gelaynaa wa qaaluu lan tamasana annaaru ilaa ayaaman macduuda waxay yidhahdeen maalmo tirsan un baanu naarta soo maraynaa oo jannadaanu ku dambayn waxaabay yidhaahdeen naxnu abnaau llaahi wa axibbaauh inama ilaahay baanu nahay iyo kuwuu jeclaa tacaala allahu can dalika culuwan kabiira shacab ilaahay doortay oo abnaau llah ayaabaanu nahay bay yidhaahdeen marka calaa kullin yacni waxaa lagu ceebeeyey ahlukitaabka ammaanta ay iskala daaleen waxaana la yidhi bal illaahu yuzakii man yashaa ilaahay baa cidduu doono ammaano oo tahiro oo dee waa cidda iimaaniye camal saalixa samaysa markaa ruuxa muuminkii inaanu noqon qof ammaanta jecel ama isagu is-ammaana ama dadku inay ammaanaan doono ruuxu waa inaanu noqon waayo falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa ilaahay baa taqiga og in lays tahiro lays ammaano ma aha waxaa kaloo aayaadkan ku sugan bayaanu qubxi iftiraa'i ahli lkitaabi cala allah waxaa la caddeeyey foolxumada kuwa ahlulkitaabku been abuuradkay alla ku been abuuranayaan undur kayfa yaftaruuna cala allahi alkadib wa kafaa bihi ihman mubiina yacni aliftiraau cala allah waxaa la caddeeyey been abuuradkoogaasi inuu yahay dembi weyn oo cad oonu caad saaray waxaa kaloo aayaadkan ku sugan wujuubu lkufri biljibti waaaguut inay waajib tahay in laga kufriyo oo aan la rumayn sixirka iyo aaguutka aaguutku shaydaanka waa lagu fasiray wax kastoo lagu xadgudbana waa lagu fasiray tafsiirka ugu shaamilsanna waa ka ibnulqayim inuu yahay aaguutku kulu maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min macbuudin aw matbuucin aw mutaacin wax kastoo addoonku ku xadgudbo oo ah ama ku la caabudo ilaahay sokadii ama la raaco ama lagu ateeco macsiyada alle daaquud buu noqonayaa ku kastoo addoommadu xadkii ilaahay u dhigay ay kaga tallaabaan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan iimaanu bacdi ahli اlkitaabi binabiyina muxamed salى اllahu alayhi wasalam wa kufra akarihim ahlulkitaabka qaarkood inay nebiga rumeeyeen badidooduna ay ka gaaloobeen faminhum man aamana bih wa minhum man sadda canh waxaa kaloo lagu fasiray aamana bihi damiirka wixii la siiyey aalu ibraahim ayay rumeeyeen qaarna ka gaaloobeen fqad aataynaa ala ibraahima alkitaaba walxikmata waaataynaahum mulkan cadiima mulkiga dee ambiyadii nebi ibraahim tafiirtiisa ka mid ahayd sidii nebi sulaymaan iyo nebi daawuud iyo waxaa la ysugu daray mulki iyo nebinimo oo boqornimo iyo rasuulnimo ayaa la ysugu daray marka mulki weyn ayaa aali ibraahim la siiyey sidaasaa looga jeedaa waxaa kaloo aayaadkan ku sugan damu lxasad foolxumada xasadka ruux ilaahay gallad iyo deeq u siiyey inaanad u diidin waa qeyb ilaahay wixii lagu siiyey ku qanac waxa dadkana waxa weeyaan ha diidin am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih allah waxau ihi alam tara miyaanad ogey nebi allow ila aladiina kuwa yusakuuna ammaanaya anfusahum nafahooda balkaba kaalay taase allaahu alla yusakii isaga ayaa ammaanaya oo tahiraya man yashaau cidda u doono walaa yudlamuuna lana dulmin maayo fatiilan wax fatiil leeg la dulmin maayo fatiilan xuubtimireedda laftimireedda jeexeeda waxa weeyaan halkaa ku qarsoon xuubkaa in leeg la laga dulmin maayo marka fatiilku waa laftimireeddu halkaa ay ka jeexan tahay xuubka yaree ku dhereran intaa in leeg laga dulmin maayo undur bal eeg nebi allow kayfa sidee bay yaftaruuna ugu been abuuranayaan cala allaahi alla korkiisa alkadiba beenta wakafaa bihi ay biliftiraa been abuuradkaasaa ugu filan ihmaa dembi dembigaasoo mubiinan cad alam tara miyaanad ogey nebi allow ila aladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban qaybo min alkitaabi kitaabka ka mid a yu'minuuna xaal ay rumaynayaan baa la siiyey biljibti sixirkii iyo wataaquuti taaquudka wayaquuluuna waxay ku odhanayaan liladiina kafaruu kuwii gaaloobay haaulaa'i kuwaasi ahdaa iyagaa ka hanuun badan min aladiina aamanuu kuwa rumeeyey sabiilan xagga wadda ahaan oo nimankan yahuudi ee ahlulkitaabka ayaa mushrikiintii carbeed waxay ku odhanayaan kuwan muxamed rumeeye raacsan idinkaa ka khayr badan oo ka wanaagsan bay odhanayaan iyagoo hadda garanaya xaqnimada nebi moxamed iyo diintiisa alla waxau ihi ulaaika kuwaasi aladiina waa kuwii lacanahum allah ilaahay u nacdalay waman yalcan illaah axadka ilaahay nacdalana falan tajida u heli maysid lahu isaga nasiiraa hiiliya u gargaara u heli maysid am lahum bal kaba kaalay oo alahum ma waxay leeyihiin nasiibun ma qayb baa ugu sugnaatay min almulki mulkiga xaggiisa mulkiga ilaahay ma waxbay ku leeyihiin faidan haddaa yacni markaasi hadday mulkiga alle wax ku leeyihiin laa yu'tuuna ka siin maayaan annaasa dadka naqiraa yacni laftimireedda daloolkeeda dhabarkeeda ku yaalla daloolkaa laftimireedda wax leeg ka siin maayaan dadka am yaxsuduuna annaas bal kaba kaalaya an yaxsuduuna annaas dadka ma waxay ku xasdayaan calaa maa aataahum allah ilaahay waxa uu siiyey ee min fadlihi dheeraadkiisa iyo galladiisa faqad aataynaa waxaanu siinay aala ibraahiima ree ibraahim ibraahim iyo tafiirtiisii ambiyada ahayd waxaanu siinay alkitaaba ay jinsa alkutub kutubtii injiil iyo towraad iyo zabuur lahayd ayaanu siinay iyo walxikma nebinimadii wa aataynaahum waxaananu siinay mulka mulki iyo boqortinimo cadiimaa oo weyn oo ambiyadii tafiirta ibraahim ka mid ahayd dee qaar baa boqortinimo iyo nebinimada la isugu daray sidii daawuud iyo sulaymaan alla waxau ihi fa minhum waxa ka mida ahlulkitaabkii man mid baa ka mida aamana rumeeyey bihi nebi moxamed wa minhum waxaa ka mida man mid baa ka mida sadda ka jeestay canhu isaga wakafaa bijahannama jahanamaana ugu filan meel lagaga aargoosto saciiran xaal ay tahay mid olol badan leh oo olol badan u saaxiib ah ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay biaayaatinaa aayaadkayaga ka gaaloobay sawfa nusliihim waxaanu gelin doonaa naaran naar sawfa tanfiiskeedu wuu ka dambeeyaa siinta walidaalik yacni inta badan aakhiro iyo umuurta dhacaysa ayaa loo adeegsadaa kalaa sawfa taclamuuna uma kalaa sawfa taclamuun sawfa waa jeer dambe waa xilli dambe oo qiyaamada umuurta dhacaysa ah waa istiqbaal fog oo kasiinta ka fog marka alla waxau ihi saufa nusliihim ilan waa aakhire eh jeer dambe yacni wakti dambeaanu gelin doonaa naara naar kulamaa nadijat mar kastoy bislaato juluuduhum maqaarkoodan sare mar kastuu bislaaduu dhammaado badelnaahum waxaanu ugu bedelaynaa juluuda hara kale iyo maqaar kale oo hayrahaa juluuddii hore aan ahayn maqaarkii horee bislaaday ku aan ahayn ayaanu ugu bedelaynaa waayo liyaduuqu lcadaaba si ay cadaabka u dhandhamiyaan oo cadaab joogta ay ugu jiraan ina allaha alle kaana waxau ahaada yahayna casiiza kii gacan sarreeyey haalib ah een cidina beegsan karin xakiiman ee falsuuban shay walba halkiisa dhigeen la seegin wladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu saalixaati acmaasha wanaagsan sameeyey sanudkhiluhum waxaanu gelin doonaa jannaatin jannooyin iyo beeraanu gelin doonaa beerahaasoo tajrii ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihaa jannaadka dhexdooda abadan weligood lahum waxay leeyihiin oo fiihaa jannooyinkaa ugu sugan aswaajun haween haweenkaasoo mutaharatun la taahiriyey oo wixii dumarka adduunyo lagu dhibsan jiray aan lahayn oon caado lahayn oon dhiiggii dhalmada lahayn oon xanuun lahayn oon wallac lahayn oon akhlaaq xunoo lagu dhibsa wax alla wixii dumar adduunye ay lahaayeen waa laga nadiifiyey oo daahir bay ka yihiin wanudkhiluhum waxaananu gelin doonaa dillaa hadh hadhkaasoo daliilan hadhaca oo hadh badan ayaanu gelin doonaa labadan aayadood aayadda hore waxaa ku sugan ana alkufra walmacaasi muujibaatu lilcadaabi اlukhrawi gaalnimada iyo macaasidu waxay ruuxa u sababtaa aakhire in lagu cadaabo aayadda labaadna waxaa ku sugan ana aliimaana walcamal asaalix muujibaatu lilnaciimi اlukhrawi iimaanka iyo acmaasha wanaagsani qofka waxay dhexalsiinayaan aakhiro in lagu janneeyo oo waxa weeyaan aanu naar gelin waxaa kaloo ku sugan aayaadkan bayaanu اlxikmati fi tabdiili اljuluudi liahli الnaar wahiya an yaduuma ixsaasuhum bilcadaab xikmadda maqaarkan sare loogu bedbedelayo ahlu naarka oo ah in waxa weeyaan dareenkay cadaabka dareemayaan inuu daa'imo oo aan u duugoobin oo mar walba si hor leh ay u dhandhamiyaan qadhaadhka cadaabka oo waxa macruuf ah waxaa la yidhi markasul ixsaas mandiqada dareenku waa dubkan sare yacnii irba qofka haddii lagu mudayo intan sare markay dhaafto xataa haddii oro loo sii wado dareen badan ma dareemayo laakiin inta ugu horreysa wuu boodaya marka mandiqat lixsaas dareenku halka uu jiraa waa dubkan sare marka haddii dubkan sare markuu dhammaado layska dayn lahaa dee cadaab dambeba ma dhandhaminayaan ilan dareenkii waa dhammaadeen laakiin si ay si joogtaa cadaabka mar walba u dhandhamiyaan mar walba maqaar cusub iyo jidh cusub ayaa loogu bedelayaa kii hore marka waa liyaduuqu lcadaab qur-aankuna waa mucjis baliiq oo xeel dheer yacni imikay dadku ogaadeen mandiqat lixsaas halka dareenka laakiin qur-aanku dee marka uu ka warramaya waa goorma badelnaahum juluudan hayraha liyaduuqu lcadaab alla waxau ihi ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay biaayaatina aayaadkayga ka gaaloobay sawfa nusliihim waxaanu gelin doonaa naara naar baanu gelin doonaa kulamaa nadijat mar kastoy bislaato oo ay baaba'do juluuduhum maqaarkoodan sare iyo jidhkoodan sare badelnaahum waxaanu ugu bedelaynaa juluuda maqaar hayrahaa kii hore aan ahayn yacni maqaar kaloon kii hore ahayn ama jidh kaloon kii hore ahayn ayaanu ugu bedelaynaa liyaduuqu lcadaaba si ay cadaabka u dhandhamiyaan waayo ina allaha alle kaana waxa uu ahaaday casiiza kii khaalib ah ee gacan sarreeya xakiiman ee xukm iyo xikmadba leh waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu saalixaat acmaasha wanaagsanna sameeyey sanudkhiluhum waxaanu gelin doonaa jannaatin jannooyin baanu gelin doonaa jannooyinkaasoo tajrii ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihaa jannooyinkaa dhexdooda abadan weligood ay ku waarayaan lahum waxay leeyihiin fiihaa jannooyinkaa dhexdooda ay ku leeyihiin aswaajun haween haweenkaasoo mutaharatun la taahiriyey wanudkhiluhum waxaananu gelin doonaa dillaa hadh ayaanu gelin doonaa waa hadhkii jannadee hadhkaasoo daliilan hadhaca oo macnaha hadh badan leh wallahu aclam